ahlan wasahlan marxaban bikum salaam ullahi calaykum waraxmatu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka qeybari ayaa dhegeysanaysaan saaxiib yaal kulanti wacan mar kale ayaan leeyahay saaxiibada waana wargeysyada xeelaha markaas ay qoreen usoo xilba dhegeystayaasha la wadaagno wargeysyada kale the standard iyo sidoo kale wargeyska kale daily nation qeybahaas ayaan dhegeystayaasha xogaha waxyaalaha markaasi kala duwan ee qoraan aan la wadaagnaa saaxiibada qeybaha hadaba iyagana fursadaan u siiya balse kusoo kaakicin ku abirsan sida laiskaga warqabo deegaanka dhegeystayaal iyo sidoo kale waa hadalhaynta waxyaalaha ugu weyn iyo maqalka idaacadda idaacadda star f m otu gobolka waqooyibari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qeybaha dambe ee bal markan wargeyska xusaanka qoraya halkan faahfaahin uuna kaga bixinaya waxaa markaasi imikan ee xukuumadda william ruto waxaana markaasi leeyahay sanadkan ama sidoo kale isbuucan ay markaasi sanad jeesatay tan iyo markii markaasi si toosa loogu dabcan toosa loo dhaariyay william ruto waxaa leeyahay waa sanadkiisii hore oo ugu horey xafiiska waxay hadda markaasi uu dareemayaa mise xafiisyadiisa ama xukuumaddiisa ay dareemayaan walaac aad aada u tiro badan mise challenge aada u tiro badan uuna markaasi ka dhexlayo mise kala dabcan waxaali markii loo barbardhigo loo fiiriyo ay markaasi ku xukmi jireen mise ay ku wadi jireen kuwa ayaga ka horeeyay sida moy kibaki iyo sidoo kale uhuru kenyatta wargeyska wuxuu halkan leeyahay waxaa dabcan leeyahay si weyn ayaa markaasi dhanka hogaaminta stylishka maqaabka markaasi waa structuralka ay kusoo kala galeen ayaa markaasi ay ku kala duwan yihiin halkan ayaa lagu macne halkan ayaa lagu macneynaya bal waxyaalaha markaasi xukuumadihii hore iyo tan hadda markaasi dabcan ay ka dhaxashay ayadoo hadda loo fiirinayo bal waxyaalaha hadda kenyaanka intooda badan ay diiradda iyo waxyaalaha sii xoojinayso xukuumaddan ay wado waxaana markaasi kamid ah inay iminka dhexda usii dhuucsanayso sii xoojinayso sidii markaasi loo mari lahaa hanaanka daqla aruurinta dhegeystayaal ee bayin texas dhegeystayaal waal dabcan taasoo sidoo kale iminkan hadda u aragtaa mid soo saarid leh oo hor leh iyo sidoo kale culeyska leh ee hadda markaasi qeyb markaasi kaa markii loo fiiriyo xukuumadihii ka horeysay dadka falanqeyaasha ayaa markaasi u kala qaaday bal waxyaalaha markaasi ay ku kala dubnaayeen marka loo fiiri personalities mase shakhsiyaadkaasi mase shakhsiyadooda uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweynihii kaga sii horeeyaga ah moy kibaki iyo madaxweyne hadda xilkaaya william ruto waxaa cid waliba la siiyey kaalinteeda iyo cid waliba waxyaalaha markaasi ay ku madneed waxaa laleeyahay waxaa markaasi uu qabiir dhankaas qabiir dhanka maaliyadda qabiir dhanka dakhliga iyo weliba qabiir wax waliba ugu dhamaystirna uu ahaa madaxweynahoodii kii ugu dabcan waa madaxweyne moy kibaki moa professional ayaa wax badan uu fahansan yahay dhegeystayaal iyo weliba tilaabada markaasi xigto uu qaadayo inuu la socdo dhanka dhaqaalaha waa dabcan isku dubridkooda uhuru ayaa sidoo kale kamid ah mid asaga markaasi caadi u ahayd sidoo kale fudayd u ahayd wax waliba sidoo kale lagu tilmaamay mid markaasi gabay howliha markaasi intooda badan laga doonaya inuu diiradda saaro kana waxau leeyahay waa mid markaasi si ciil ah ku qabo dabcan hanaanka hogaanka ku wado sida wargeyska saaka uu qorayo waana qaabka markaasi hadda looga hadlayo mise waxyaalaha markaasi dhinacyada kala duwan ee had cid waliba lagu kala xugminayo sida dabcan daraasaadka iyo waxyaalaha markaasi lagu soo kala ogaado dadka wabarayaasha arrimaha markaasi aada u daraaseeyo sidoo kale kaga hadlo ku sheegeen inay tahay midda kenyaanka hadda intooda badan ay ku kala wareersan yihiin weliba qeybta marka imaato political affiliation kuwa markaasi xisbiyada siyaasadda ku kala baxo inay hadda markaasi ku sheegeen in wadanka qeyb markaasi qaldan uu ku socdo dhegeystayaal ama waxaa loo yaqaana dhegeystayaal wrong direction waa xukuumadda hadda markaasi sana jirsanaysa william ruton waxayaalaha markaasi xuruuta ee hadda markaasi inta badan laga fulayay ama laga filayay in uu qabtay iyo inuusan qabanin waxay halkan ku qoreen wargeyska waxaa laleeyahay waxaa markaasi kamid ah waqtiyadiisii ololaha waxyaalaha markaasi ballanqaadka waxaa kamid ahaa dhegeystayaal in maciishada nolosha ay dadka markaasi ku nool yihiin wuxuu ka qaban doono kana bedeli doono dhaqaalaha ayaa kamid ah dhanka shidaalka ayaa kamid ah dhegeystayaal balse tani waxay markaasi noqotay mar keliya in howl waliba wax waliba markaasi ay isbedeshay dabcan qubrooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faaladay aada markaas uga hadlay kana sheegay cid waliba aragtideeda markaasi ka dhibatay kuna sheegay inuu faragelin dhanka xisbiyada xisbiyada siyaasadeed faragelin ku sameeyey waxaa sidoo kale uu sheegay ama ay ku sheegeen in uu awood markaasi xoogan uu ku magacaabay dabcan konton markaasi dad aada asaga markaas uga agdhabaao dhanka siyaasadda marka loo fiiriyo waana tan markaasi keentay inuu tilaabo markaasi khaldan tusinayso in hogaamintiisa sida in hogaamintiisa aysan markaasi isu buuxda u dhamaystirneen dhegeystayaal mise hogaamintiisna inay wax badan ay ka qaldan yihiin dhegeystayaal sida markaasi ay tilmaamayeen qaarkood waxyaalo fara badan oo wargeyska saaka qoraya dhegeystayaal bal annagana qeybaha dambe ayaan wararka ku fiirin doonaa dhegeystayaal haddii ay bahayno wargeyska waxaa leeyahay sanad ka hor president william ruuto waa madaxweynaha haddii xilka dhegeystayaal waxaa markaasi culaysyo kala duwan uu dareemay laakiin kadib markii loo dhaariyey waa mid markaasi xisbiyadiisa iyo weliba xulafadiisa hadda ay salballaarsadeen laakiin sidii la rabay wax uma qabteen iyadoo sidoo kale isha cid waliba isha ay ku haysay waxyaalaha markaasi ay ka heli doonto waxyaalaha markaasi siday uga agdhowaan karto madaxweynaha qaarkood ayaa taasi u suurta gashay oo jagooyinkii waxyaalihii markaasi ka raadsanayay heleen laakiin or prediction laakiin marka waxyaalaha markaasi la saaday intooda badan marka loo fiiriyo qaybta marka wanaagsan waa qaybta dabcan xisbiga ay kusoo saareen madaxweynaha taasoo ruuto ee hadda markaasi ay noqonayso mid daawad xoogan ku noqon karto dabcan waa guushii wadanka markaas uu kasoo horiyey doorashadii wadanka ka dhacday labadi kun labaiy labaatankii agosto saaxiibadiisa oo sidoo kale oo saaxiibadiisa intooda badan sidoo kale soo galay halka kuwa kale markaasi u suurtagal weysay inay ayaga markaasi helaan taas wixii markaasi ka dambeeyey dhegeysa la doortay waxyaalo badan ayaa markaasi hadda ay dareemayaan ama ay helayaan saaxiibadii markaasi ballanta intooda badan markaasi looga qaaday oo sidoo kale weliba waxnaba aan helin intooda badan waxaa leeyahay waa uu xaliyey intooda badan waa uu dabcan howlihii markaasi dabcan ay ku heshiyeen siiye ruto qorshihiisa ayaa ahaa super party waa dabcan xisbi awood leh oo markaas intooda badan cad oo sidoo kale si wax walba waadix u bilaabanayso xisbiga u d a ayaa markaasi noqon doonin xisbi coalition ah dhegeystayaal xisbi sidoo kale qabyaalad ah waa hololihii iyo halkudhegyadii dhegeystayaal intooda badan ay adeegsan jireen laakiin tani ay hadda noqotay in ciddii waxyaalihii shakhsiyaadkii ka agdhowaa in hadda markaasi ay strongcol ay ku yihiin dhegeystayaal una badan xisbiyada markaasi dabcan shakhsiyaadka ka kala socda rift valley iyo sidoo kale waa dabcan mount kenya dhegeystayaal ee dhanka bartamaha tani ee hadda noqonaysa in ereyadiisa ay dib iskugu dib ugu noqonayso isaga ama ereyadiisa markaasi ay laba dhaacleynayaan tani oo xaqiiq markaas ay kaga dhigeen in kenya quans alliance along markaas ay horkacayaan moses otengula iyo sidoo kale for kenya oo markaasi qeyb ka ah iyo sidoo kale mani congress loo yaqaan nikamol hadda wasiirka dhegeysta musalia mudavadi xisbiyada waxay markaas hadda sheegayaan in hadda wax cabsi iyo weliba lumitaan dhanka xisbiga u d aysan ka qabin sida wargeyska saaka u qorayo wargeyska waxuu sidoo kale halkan qorayaa in markaas shakhsiyaad looga shakilsan yahay in ay hal bilyan oo feeg oo dahab ah in markaas lasoo qabtay dhegeysta laakiin maalinta shalayta maxkamadda kusii daysay boon kadib ayadaas sheegtay in baaritaanada weli ay sii socdaan shakhsiyaadkan lagu magacdaro dhegeysta ama shakhsiyaadkan waxaa markaasi lasii daayay loogu sheegaa david masico lenis wajakuwa raxma xasan yuusuf waa joseph kigonyo stephen andrew alice caveta iyo sidoo kale waa kesa duncan suleyman nanji ayaa markaasi ka mid a dhegeystal iyo laba nin oo markaasi u dhashay cameroon nelson fruci iyo ronald nelson ayay markaasi keliyiin dhegeystayaal maxkamadda waxay markaasi sheegtay in shakhsiyaadkan markaasi hal bilyan oo markaasi feeg oo gold ah ama dahab ah dhegeystayaal sidaayey laguna sidaayay damaado dhegeystayaal kadib ka fulitaan kasoo baxda dhanka maxkamaadka waa maxkamadda dhegeystayaal nairobi principal magistrate gilbert shikwa ayaa markaasi sheegay in hadda booliista loo ogolaan karayo inay markaasi shakhsiyaadka gacanta ku siiyaan balse baaritaano xoogan lagu sii sameeyo dadka markaasi skandalka matafadaxada markaasi ka dambe dhegeystayaal ee inta markaasi arrintan ay socotana loo ogolaanayo in baaritaanada ay socdaan sida laga socotay waxda daawax dambe baarista dalka d c ida ayaa shakhsiyaadkan tuhmanayaasha markaasi la xiriiray sidoo kale soo gudbay compliance dhegeystayaal qofka markaas eedeynta soo gudbiya tunisian u dhashay oo markaasi waana joseph lindrex waswa iyo director melwa limited ayaa markaasi lagu wargeliyey inay tani ay tahay mid markaasi qiimihiisa ay joogto one billion ama lacagta lacagta dalka ee billion dhegeystayaal waana tin markaasi lagu qabtay gegada diyaaradaha ee dhegeystayaal j k a waxaana markaasi hadda la sugaya dabcan in uu markaasi wadanka uu ka safro tunisiyaanka uu ka safray wadanka sebtembar kowdeedii wuxuuna markaasi ka guddoomiyey waswa iyo sidoo kale gurub kale oo markaasi xaruntooda ama ay ku lagu soo dhaweyn gaar ah ee nairobi taasoo halkaas ay ku sugayeen dhegeystayaal dahabkan markaasi la sheegayo inkastoo hadda laakiin baaritaano ay socdaan laakiin dahabkaas lagu tilmaamay inuu yahay mid feeg ah shaqaaqooyinkii dilalkii markaasi shakahola ka dhacday maxkamadda waxay markaasi sheegaysaa mar kale in soddon maalmood haddana baaritaanada loo sii ogolaan doono in mackenzi lagu sii hayo lixdan kadib arkoodka ama maxkamadda markaasi ka codsatay in markaasi waqti la siiyo sidoo kale baaritaanada weli lagu sii wado lagu soo ogaanayo shakhsiyaadka iyo dhibaatada markaasi xushnimada ka dhacday shakahola shakhsiyaada markaasi ka u olanaya sheegaya in baaritaanada lasoo gabagabeeyay ku aadan shaqs baadirigaasi mackenzi kaasoo hadda loo haysto in xasuuq ba-an uu ka geystay dhegeystayaal shakahola malini waxaana dhibaatada hadda ay sheegayaan ama qoyskan ay sheegayaan inay in badan qoyskan ay sheegayaan in hadda si cadaalad ah iyo weliba si hufan waxa markaasi loo wadin ku aadan habka markaasi loo marayna ama si dabcan loo wado maxkamadda markaasi maxkamadda ay sheegtay sida uu ku sheegay waa sida markaas ku sheegay maxkamadda in baaritaanada hadda lasoo gudbiyey waana ninka lagu magaco yuusuf shikanda wuxuu markaasi sheegay in hadda aysan ka hormaagsanaynin shakhsiyaadka ama suspect ama kuwa markaasi shakhsiyaadka tuhmanayaasha ee markaasi lala xariirinayo mackenzi inay hadda dabcan cadaaladda helayaan sidoo kalena waa dabcan cadaaladma waxuu ku sheegay in markaasi la dhegeysan doono oo la diidaneyn laakiin cadeynta iyo dabcan tuhumka ayaa markaas doonaya shaksigan lagu eedanayo in markaasi la kala ogaado tani ayaa hadda markaasi noqonaysa mar kale inuu xabsiga uu kusii jiro wuxuuna sheegay in dhinacyada kala duwan u dhageystay sidoo kalena hadda warbixinta riboortka proportion ay soo saareen inay taa xaqiiq ay ka dhigayso in xariga ama shaksigan markaasi xirigiisa inay maalmo kale lagu sii dari doono kadib tixraac markaasi lagu sameeyey warbixinada markaasi kala duwan ee dowladda soo saaraysa ku aadan dhibaatadii tacdiyada markaasi loo geystay dadka dadkaasi kuwaasoo lagu amray ama la sheegay in ay ayaga afxirtaan si ay ula kulmaan masiixi ciisa dhegeystayaal ee nabi ciise u aqaaneen ilaah dhegeystayaal waxaana markaasi sheegay in wax walba ka afxirtaan haddii cid waliba ay doonayso inay markaasi gooli gaarto iyadoo dad aada u tiro badan tiro fara badan ay ku dhammaadeen dhegeystayaal waana tan hadda keenaysa in wejigii shanaad ay markaasi badbaadinta iyo sidoo kale in lasoo qaf ama lasoo fuqo oo qabuurta ama dabco meelaha uu ka dugay keenayso dhegeysta in ay markale u saarayso in baaritaanada lasoo dabcan ay weli socoto asagana xabsiga markaas uu kusii jiro dowladda waxay sheegaysaa in hadda qeyb digitaala loo guri doono dhegeystayaal waxaana markaasi la daafuri doonaa sagaal iyo labaatanka dhishan sebtembar dhegeysta sida markaasi xogayaha joogtada ee wasaaradda isgaarsiin waa wasaaradda dhegeystayaal ee waaxda socdaalka dhegeystayaal ee immigrationka iyo citizen service ninka lagu magaco julius bitok wuxuu markaas warbaahinta u sheegay in hadda qorsho kale ee wada dowladda lagu soo saarayo qeyb markaasi digital identification card ah waa sharciga dhegeystayaal ee idga waxaana markaasi loo kala qaaday siyaabo kala duwan kaas oo markaas loo kala bixin doono saddex qodob qeybna markaas ay tahay maasha namba qofka da-da markay sideed iyo toban sana jir gaarto inuu markaasi uu qaadan karo kaarkiisa qayb warqadiisa markaasi digital qaab digital uu ku qaadan karo tan kalen waxaa la dhegeystayaal maisha kaar digital i d accessibl telefoonka cid waliba ay ku geli karto mise sidoo kale qof walba uu isticmaali karo waxaa sidoo kale kamid ah dhegeystayaal master population register integration information for kenyan citizen migrant iyo sidoo kale refugiga dadka soo garootiga sidoo kale waxaa sidoo kale kamid a qaxootiyaa dadka qaxootiyada ayaa kamid a dhegeystayaal inay markaasi heli doonaan sharci ayaga markaasi ay ku mari doonaan waana qeyb waana qaab markaas xukuumadda ruto ay daafuri doonto dhegeystayaal sagaal iyo labaatanka bishan sebtembar dhegeystayaal waxaana uu sheegay sanadkan in markaas la diiwaangelin doono inta dabcan waa sanadkan wuxuu sheegay in la diiwaangelin doono ilaa iyo saddex milyan oo qof oo dhegeysta sanad waliba wuxuu sheegay ilaa cid waliba ay la qabsato lambarkan ama lambaradan ee dhegeystayaal ay ugu magacdareen maisha digital identity dhegeystayaal maisha waana waxyaalaha lagu daray ama loogu magacdaray in laga gudbi doono hanaankii hore cid waliba hadda si toosa digitaal ahaan u qaadan doonto kaararka dhegeystayaal kadib baaritaan iyo waxyaala markaas ay soo sameyen waxay sheegeen in hadda tan ay keliya u suurtogeli karto sidoo kale lagula socon karo dhaqdhaqaaqyada ee dhegeystayaal iyo amniga iyo sidoo kale kuwa burcad ah waa dabcan waa burcadka dhegeystayaal iyo dhibaatada amniga ku hayo sida uu ku sheegay xogayaha dhegeystayaal dhanka wasaaradda amniga gudaha ninka lagu magacaabo dhegeystayaal omolo waa waa raymond omolo dhegeystayaal wuxuuna dowladda sheegay in hadda taasi u xaqiijin doonto badqabta security ms amniga iyadoo tan noo marayo digital ama qeybta markaasi dabagalka ee dhegeystayaal waa qofka markaasi dabagalka u fududeyn doonto iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqiisa la socodkiisa la heli karo in qeyb markaas adres ah security ama handadaad iyo dhibaato markaas dhanka amniga uu qofka u geen karin dhegeysta mase u sameyn karin dhegeystayaal waana dhaqdhaqaaqa macnaha tan ay ka mid tahay dhegeystayaal higsiga iyo qorshaha dhegeystayaal xukuumadda ee ololaheeda ee bottom up economic transformation agenda ee xukuumadda markaas ay wato lagana dhigayo wax walba digital inay hadda dunida noqoto cidba markays waa qof ilmaha dhan waa markii qofka sideed toban waa sideed iyo toban sano jir markuu gaaro ay u dhammaato bishaasi sanadka bishaasi waxay durbo qofkaas u helayaa maisha card saddex saddex weji ay mareysaa dhegeysaa sida ee xukuumadda ay sheegtay saddexdaas weji ayaa markii dambe cid waliba qeyb markaas ay ka noqoneysaa inay ku jiraan dadka dhegeystayaal soogolootiga ah magangelyadoonka ah iyo sidoo kale kuwa qaxootiyada ah migranta muhaajiriinta dhegeystayaal iyo sidoo kale waxaa ka mid ah dadka qaxootiyada ah kuwa markaasi kenyaanka citizen ama wadanka u dhashay kuwaasoo dhammaan saddexdaas loo kala qeybin doono saddexdaasna ay heli doonaan kaarka dijitaalka ah ee dhegeystayaal wax waliba cid waliba u fudayn doonto una sahli doonto dhegeystayaal sagaal iyo labaatanka bishan ayaa uu madaxweynaha daafuri doona sida ay xaqiijiyeen ilaa aada u agdhowy sidoo kale wargeyska the standard eber todoba eber laba saddex shan eber eber waa eber todoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacaddii star f m codka gobolka uqoybari ay dhegeysanaysaan saaxib yaala ku mahadsantiin dhegeysiga la socodka idaacaddii star f m codka gobolka uqoybari bal dhegeystayaasha saaxiibada deegaanada tuulooyinka xaafadaha qaryooyinka kala duwan ay ku kala nool ku kala sugan yihiin bal dhegeystaha khadka telefoonka ugu horeyn daanskiisu wax wanaagsan soo dhow walaal ku salaamaya magacaaga
waandho waayo walaal aad baan ku salaamaya yuusuf bakad shukran magacaaga isha walaale walaal magacayga waa cabdisaaib irbirsaal waxaan kusuganaa xerada faatiga dhexdeed dhagaxlii ka waran saaxiib walaal waxaa bariga meeshaan kusuganahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin Haye.
gaadiidka amniga nadaafadda waxbarashada dhammaan sidii ilahay ugu talagalay u kala socdaan maqdar aasa
marka hadalhaynta aad bay iskaga fara badan tahay marka caalamul islaan ilaahay nabad ha ka dhigo dhammaan dhegeystayaashana waxaan leeyahay subax wanaagsan adigana yuusuf bakar salaan qaali aan kuu soo diray haawadan kuu soo marinaya shukran saaxib maasrid xigaha kale qadka telefoonka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal sideedii subaxnimo goorow warkii ayaa maqli doontaan laakiin saaxiibada qadka telefoonada ku jiray deegaanada tuulooyinka ay ku kala sugan yihiin bal sida inoo dhegeysanayaan iyo waxyaala laga hadalhay alaa barakaatu walaal waa ku salaamaya soo dhow subax wanaagsan haysatul raxmu waalidkaada hasalaanta waa macalimo yuusuf xagardheeri ma garan Ay, dheere ka waran macalimow allahu akbar allahu akbar sagaasidii shimbir camala u duulahayaan ardaydii banaankaa lagu dheelahayaa xoolihii waa qulqulahayaan magaalii waa kala socotahay ma garan haye dheeri imikee lagu ahaa intaa ka warran alxamdulilah baaba maasha allah abo intii bugta allah caafiyo intii caafimaad qabta allah u ziyaadiyo intii dhimata allah u naxariisto waalidiinteenna allah cafiyo ilaahay xolkaan bartay nabad allah noogu betelo abo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu xigaha kale qadka telefoonka asagan siiya dhegeystayaal waxaan arkayaa dhanka te- telefoonka airtelka dhankiisa naalada ay ka jir- ay ka jirto laakiin kan kale yaan wada wadaageyna dhegeystayaal soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow walaale
waxaan leeyahay inuu joogto weli sabuuli ka waran macalimow
weli maasha allahi alcadiim aadaan loogu fiican yahay haye
saaka gawaarida iyo wix walba way kala way baxeen magaalada nabad baa ka jirtaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin way kala deganta saakna si fiican maada kor socda shaqada si fiican kor socdaa aada iyo aad
markaasoo alxamdulilah hadal hay weyna maka shaqeen hadda macallin dugsi aan iska yahay saak dugsi aan ku kaleeya saakna wax magaalada laanteeda maka shaqeen aada waa mahadsantaha shukran waa hagaag macalinkaas uu mahadsan yahay macalin dugsi baan ahay uu leeyahy magaalada afkeeda ma garanan dugsigayga baan iska jooga uu mahadsan yahay sheekha macalinka xigaha kale qadka telefoonka star f m soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow gaarane
janagala janagala afka caanagee lagu qoray waan la runay alxamdulilahi aladii axyaana bacdama umaatana wilayhi nushuur ilaahay bay mahad u sugnaatee allaha awoodda u saaxiibka ayay mahad u sugnaatee haye
gaarsi way degan tahay dhinacan kagu waabariiste way ka laban tahay balaayo maa kasoo yeerin walow aan ku waabariisanay xagaaye xagaaye maarata alxamdulilah iyo jawi degan oo qabowe mhm
aad buu jawiga u macaan yahay Aad.
waana salaamaadiya dhegeystayaasha dhammaantooda shukran walaale aabahanaada gaarane ayuu ahaa dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa welina sidoo kale dhegeysanaysaan dhegeystayaal qadka telefoonkan siinaya mar kale iyo saaxiibka la dhegeysanaya star f m soo dhow walaal magacaaga
assalaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
jeeda baan dumwaani soo dhow rashiid waata yani walaa nabad baa laqaa nabad baa lagu soo kaagaayo iskuulka waa loo aaday shaqa waa loo kala dareeri nabad baa lagu soo kaagaayo jawigu waa fiican yahay هذا ويس وانكو سلام يا هذا حمد قري وبنت عدي وطاهر محمود دغري shukran walaal aad baad mahadsantahay star f m soolo walaal subax wanaagsan asagana khadku ka baxay dhegeystayaal khadka qaybta airtel kama shaqeynayso dhegeystayaal waa lambarka sideetan waa is- waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan markaas ma shaqeynay laakiin kan kale yaan wadaacdi waa- waan isyara deeqsanayna kaasi dhegeysanti sideedda subaxnimo laga gaaray halka sool daqiiqa gaarsan tahay walaal subax wanaagsan waan ka xumaa dhegeystayaasi hadalka ayaan ku badiyey waan ka raaligelinayaa Ah, saaxiibka kalansiiya star f m subax wanaagsan
هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
alxamdulilah ilaaha midwaag waa noo bari wax dhan way kala socdaan gabaaridii kulli ardayda waxbarashada kulli waa kala hagaay way kala socdaan ma garatay يا إله الله يا
dhibaataya ma jiraan alxamdulilah ilaahay sidii ugu هلكي يس هلكي هلكي واي هلكي وا هلكي four point five 4.5 هلكي كتر سنتاي waa hadda dhagax leen joogay ilaa hadda xagar dheeran jooga دقح لي حقر يراجع جوجتا هذا أدبض ما سنتاي شكرا
salaamaya ku diginayo salaam aada baa mahadsantahay sidoo kale waan kaa guddoonay ciigaha galaqadka telefoonka inta eh, xamdi warqadaha isku sii dabaridinayso dhegeysan walaakiin saaxiibada kale anigan aan siiyo dhegeystaha qadka telefoonka star f m haye هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفعنا الحمد لله سير مقبة تجمع بلا حاوة بلد حوا كورن قبل كذا
كورن وفعنا الحمد لله ما شاء الله إنه واحد الله بلي وأنا سواقع قاعد واحد درين نشيله هذا لو في عين قبوه يرب درين من إله أنا كنا هيه
وسيد الحمد لله إنه قبل الحوجة والجلي بعد ما عمره يعد والبهر كذا كل شيء بلا كذا هيه
مركز ninkaas isaga hadda gabadha diliyo waxaan dhihi lahay waajibka iyo diinta waxay ka qabtaan la mariyo yaan yaan saas loo deyni intuu kale ku diraya haddii faraha laga qaadee aada baa mahadsantahay saaxiibkaasi ayaa u dambeeya dhegeystayaal gedo idaacadda star f m codta gobolka waqooyi baraa dhegeysanaysaan saaxiibayaal ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bara ayaa dhegeysanaysaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka iminkan si toos inoogu bilaabanayo taariikhdu saaka waxay ku ta- waxay dabcan ku asteysan tahay bise ay tahay saddex iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanada labada kun saddex iyo labaatanka maalin arbaca dhegeystayaal sida caadada inoo ahayd dhegeystayaal maalmaha isniinta Tala- aad- maal- waa maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcaha waxaan barnaamijka diiradda ku saarnaa dhegeystayaal waxyaalaha markaasi intooda badan ugu weyn ee markaasi ka taagan guud ahaan dalka dhegeystayaal barnaamijka saakana waxaan fiirin doonaa bere- dhegeystayaal qodobo aada u tiro badan ilaa iyo dabcan sideed qodob oo markaasi xaaladda dalka ku saabsan dhegeystayaal laakiin hal mowduuc ah dhegeystayaal de- saaranna diiradda saaka laga hadlayo ilaa iyo isniintii aynu soo bilownay dhegeyste aad wadanka looga hadalhayo wargeysyada ay qorayaan warbaahinada dhegeysa idaacadaha iyo sidoo kale telefishinada dhammaan ay aada uga hadlayaan iyo sidoo kale baraha bulshada talow maxay noqon doontaa waxaalahaasi dhegeystayaal bal anigana qeybaha dambe ayaan faahfaahin xog badan ku saabsan dhegeystayaal niga si- niga siin doona dhegeystayaal haddee suurtagal noqotana dhegeystayaal maxamed eh, nuur ayaan qadka telefoonka soo gelin doonaa si bal xaaladahan inkastoo goor uu aan rabay inaad barnaamijkan ku daafurno isaga laakiin way inoo suurtogeli waysay laakiin waxaan isku dayi doonaa ilaa qeybaha dambe warka kadib sagaalka subaxnimo inaan heli doono sibana wax badan aan oga ogaano bal si wax badan asagana uu inoogu jilciyo nooga fa- noogu qaada dhigo bal arrimaha siyaasadeed ee xaaladda wadanka ee halka ay marayso dhegeystayaal bal haddaba haddaad ku sugan tahay mandheera baled xaabo iyo sidoo kale suufta banisa ramu lafi waxaad naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic to- waa sagaashan toddoba dhibic shan dhegeysti haddii aad ku sugan tahay wajeeriya habasweynina waxaad naga dhegeysanaysaan mowjada ah sagaashan toddoba dhibic- toddoba dhibic saddex haddii aad gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada saddexdaba tanaariba iyo masalaani aad ku sugantana waxaad naga dhegeysanaysaa mowjada ah sagaashan toddoba dhibic hal haddii aad mombaaso aad ku sugan tahay dhegeystayaal iyo nawaaxigeeda waxaad naga dhegeysanaysaan hal ibir laba dhibic se- waa hal ibir saddex dhibic shan haddii aad nairobi iyo nawaaxigeeda aad naga dhegeysanaysa dhegeystayaal mowjadaasina waxay tahay mowjadaada waa hal ibir shan dhibic sagaal haddii aad ku sugan tahay isyelo balambala meru madogaashi waa hal ibir laba dhibic saddex haddii aad ku sugan tahay marsabit iyo moyaale dhankaas ethoobiya xuduuda ee wadanka kenya ay la wadaagto waxay naga dhegeysanayaan- naga dhegeysanaysaan mowjada sideetan toddoba dhibic toddobo haddii aad muqdisho inaga dhegeysanaysaa iyo weliba kuwa idaacadaha bahwadaagtu aanu nahay ee idaacadda star f m waxaa naga dhegeysanaysaa mowjada sagaashan toddoba dhibic eber w w w star f m co k ayaa inaga dhegeysanaysaan kuwa sida tooska halkaas ay nagala socda iyagana barnaamijka waxaa daadihin doona anigoo ah yuusuf bakad waa arrimaha iyo xaaladaha guud ee wadanka oo maalmaha isniinta iyo arbacada jimcuhu aynu ku eegno dhegeystayaal barnaamijka barnaamijka sida caadadayna oo dhegeystayaal marka hore waan qaada dhigaynaa kadibna halkaasi aan su-aalo ka soo saaraynaa kadibna dhegeystayaasha aynu- ayaynu markaasi wadaagaynaa halkaasi ka doodaynaa bal waxaa markaasi xigo iyo waxa siyaasad ahaan dhegeystayaal halkay wax markaasi marayaan cid waliba aragtideeda iyo fikirkeeda dhegeysta waa qeybaha dambe barnaamijka dhegeystayaal haddaba waxaan saaka diirada ku saarana kaga hadlaynaa waxaa markaasi hadda tani markii si toos ah loo dhaariyey sidoo kalena si toosa ugu soo bixi doorashadii wadanka markaasi ka dhacday labadi kun labay labaatankii bishii sideedaad ee dhegeysta agosto waa labadi kun labay labaatankee madaxweyne william ruto waxauu hadda si toosa dhegeystayaal arrimo fara badan iyo culeysyo fara badan uu la kulmaya uu kala kulmaya sanadkan dhegeystayaal gudihiisa wuxuuna sanad jirsaday hal sano oo hadda uu dhammaatay oo xilka uu hayo madaxweyne william ruto haddaba iyo xilka uu ka qaaday sideena uu arrintan ay usu- ugu suurta gashay madaxweyne william ruto maxaana markaas wixii uu filanayay wixii markaas uu raja- rajadiisa ay ahayd halkan ma taagan yahay sanadkan ee hadda markaasi u dhammaaday iyo weliba sanadaha soo socdo in markaasi ay iswaafaqi doonaan mise ay is- dabcan isbiirsan doonaan hig- higsigiisa iyo weliba halkudhigidiisa ahe in markaas wax badan uu wadanka ka qaban doono haddaba xilka dhegeystayaal wuxuu si toos ah uu dabcan u- ogala wareegay sidoo kale ku wareejiyey waa saaxiibkiisii siyaasadeed ee siyaasadda labada kun saddex iyo labaatanka laakiin ilaa iyo intii labada kun sideed iyo tobankii ku kala irdoobay siyaasadda oo markaasi ku kala baxay willi waa uhuru kenyatta laakiin waxaa la leeyahay hadda waxaa markaasi inta badan laga gudbay saaka siyaasadda waxyaalaha markaasi la doonaya ama tillaabadii la rabay inuu qaaday haddaba ma qaaday william ruto waa su-aasha saaka markaasi la isweydiinayo tillaabada ahayd dhegeystayaal sida quburooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faalloodo waxay siyaabo kala duwan u kala dhigdhigayaan u kala qaadayaan iyadoo meesha laga saarayba bataatanba madaxweynihii asaga xilka uu kala wareegay uhuru kenyatta laakiin hadda waxaa lala saftay madaxweynihii kasii horeeyay iyaga ee moi kibaki waxaa hadda laisla barbardhigayaa madaxweyne moi kibaki iyo sidoo kale madaxweynaha hadda xilka haya william ruto haddaba waxaa la isweydiinayaa siduu markaasi ku maarin jiray xukuumaddiisa moi kibaki moi kibaki dhegeystayaal cid waliba way ogsoon tahay waxaa sidoo kale xilka uu kala wuxuu kala wareegay madaxweynihii markaasi keliya tali iska ahaa ee waqti muddadii dheereed xilka hayay ilaa iyo afar iyo waa afar iyo shan waa shan iyo labaatan sano xilka markaas u hayay moi waa daniel trotich arab moi kadib waxaa markaasi xilka uu la wareegay moi waa kibaki dhegeystayaal kibaki waqtigaasi aad waxyaalo fara badan u ogaa una dabcan wax badanna ka fahamsan dhanka dhaqaalaha waxaa durba uu bilaabo qorshihiisa ahaa in wadanka wax badan uu ka bedelo sidoo kale isdhexgal xoogan ee siyaasadeed uu sameeyo waxaa ka mid ah dhegeystayaal inuu markaas ogolaado xisbiyada oo sidoo kale xisbiyada xor u- u noqdaan sidoo kale wuxuu ogolaaday warbaahinta inay markaasi xor ay noqdaan sidoo kale wuxuu ogolaaday wax weliba dhaqdhaqaaqa iyo weliba isku furnaanshuhu wadanka in wax badan ee wax in wax badan wadanka si loo helo inay isku furnaanshuhu ay caadi noqoto waa tan markaasi heerkan ama heerkii ugu dambeysay uu soo gaariyay noqotay in markaasi afrika iyo sidoo kale kenya ay noqoto in afrikada kale ay la tartanto sidoo kalena kaalmaha ugu horey hadda ay kaga jirto dhegeystayaal markii loo fiiriyo diiwaanka dhegeystayaal ee tira- tirakoobka mar waliba la sameeyey ee sanad waliba in kaalmaha wanaagsan ay kasoo gasho ilaa iyo shanta qaarad waa shanta ama lix wad- waa lixda wadan dhegeystayaal ama tobanka ugu hore in markaasi qeyb ay kaga jirto kenya waxaana meelaha markaasi intooda badan afrika shirarkeeda xitaa lagu qabto kenya ay nairobi caasimada dhegeystayaal haddaba wixii markaasi laisweydiinaya ayaa dhegeystayaal caqabadaha uu hadda markaasi uu la kulmayo maxay tahay ruto sanad kadib tan iyo markii loo doortay madax waa dabcan waa markii la doortay ruto madaxweynaha waxaa markaasi isqaban waayey waxyaalihii intada badan sida wargeyska dhegeystayaal iyo weliba aadka markaasi loo hadalhayo iyo sidoo kale dadka qobrooyinka ay aadka uga hadlayaan iyo weliba falanqayaasha dhanka siyaasadda waxaa leeyahay waxaa markaasi dib markaasi loo fiiriyey bal xaaladda waqtiga hadda uu ku sugan yahay wadanka waxyaalaha hadda wadanka uu la daala dhacayo iyo waxyaalaha wadanka markaasi hadda isbiirsaday ee kulmiyey dhegeyste inay markaasi ay hadda tahay maciishada mise nolosha waa farq waa dabcan waa- waa dabcan waa wejiga koowaad ee markaasi laga doonaya in wax uu ka qabto waa dabcan iyadoo maciishada nolosha ama dhaqaalaha dhegeysta wadanka ee aada u hooseysay wili waa xuu meesha markaasi ka saaray kobcii dhegeysta mase lagu kubcin jiray waa subsidi- waa subsidize dhegeysta waxa- ama subsidig waxaa loo yaqaanay ee markaasi ka mid ah dhanka shidaalka bacriminta iyo sidoo kale dhanka lacagihii markaasi lagu kabi jiray dhanka waxbarashada dhegeystayaal waa wejigiisi koowaad ugu horreysay laakiin intaan taasi aanan dhegeystayaal aanan gudagelin maxay ahayd waxaa markaasi miiska u saarnaa xukuumadda ruto tan iyo markii oo ololihii xitaa uu ku jiray iyo wax markuu dabcan kursiga uu ku fariistay iyo weliba waxa uu la kulmay madaxweyne william ruto qorshihiisa aad ay u tiro badnaayeen ay ku aadanayd in dhaqaalaha waddanka wax uu ka qaban doono waxaa sidoo kale ka mid a dhegeystayaal in dhaqaalaha ay sidoo kale dadka danyarta ah dadka tabarta yar ama sidoo kale dadka ganacsatada ah ee yaryar sida hooyada markaasi haysato suuq suuqa ku jirta ee qudaarta kuwa boodhaboodha ah ama dhugdhugleyda dhegeystayaal ku shaqayso iyo weliba kuwa markaasi intooda badan garabka lahayn ama ta- sidoo kale taageero lahayn in xukuumaddiisa ay taageeri doonto maciishada nolosha oo wakhtigaas ee sare u d- joogtay dhegeystayaal iyo weliba qiimaha kororka cuntada oo markaasi sare ahayd uu sheegay inay markaasi halkudhigyadiisa ay noqon doonto ama ay ahayd in wax uu ka qaban doono haddii markaasi kenyaanka ay doortaan haddaba markii laga soo gudbo doorashadii wadanka dhegeystayaal oo asaga xilka kusoo baxay intooda badan dadka qoborooyinka siyaasadda waxay ku tilmaameen ruto inuu markaasi xilkaas uusan filanaynin laakiin si markaasi nasiib ah keliya uu ku helay waxaa taasi ay ugu aaneeyeen markii la fiiriyey la eegay siyaasad ahaan ruto iyo weliba mu- madaxweynihii markaasi xilka hayay xilka markaasi gacanta ku haya dhegeystayaal oo iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga laakiin siyaasad ahaan dadaalkiisa oo keliya iyo sidoo kale orodkiisa iyo weliba dadaalkiisa ku aadan xulafeynsiga saaxiibada markaasi siyaasadeed intooda badan uu dabcan xisbiga iyo weliba saaxiibadii markaasi raila u haystay ayaa markaasi suurtagal oga dhigtay in tir uu kusoo baxo tiro aad u u badan ee markaas siyaasad ahaan loo fiiriyo guddiga doorashooyinka sida ay markaasi ku tilmaameen waxaa haddaba ra- ruto ay intooda badan khubrooyinka kuwa siyaasadda ka falooday ku tilmaameen in uu wax raja a uusan ka qabin waqtigaasi balse wuxuu isku diyaarinaya keliya sidii uu markaasi mucaarad uu ku noqon lahaa intooda badan dhegeysa keli ma aha asaga balse xitaa siyaasiyiinta markaasi ka agdhawaa waxay aaminsanayeen in xilkaas uusan heli doonin laakiin keli mar keli waxaa laga warhelay dhegeystayaal ka- mad- markii ay dabcan shaashadaha ee markaasi guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c ee markaasi keliya laga arkayay tirada markaasi siday isku badbadela- siday isku badbedelayso iyo sida uga horeeyo dhegeystayaal inkastoo laakiin farqi isan u dhixin waqtigaasi laakiin waqti waliba ay dadka is oran jireen ama is oranayeen inuu ka hormari doono laakiin halkii ay wax walba ku istaageen taasi keentay in ruto oo markaasi suurtagal oga dhigtay in xilka uu la wareego waxaa leeyahay qaab maskixiyan iyo qaab nidaamsan marka hore umuusan diyaarsaneyn markii loo fiiriya dhegeystayaal mahabmaareynta iyo maamulka dhegeystayaal ee siyaasad inkastoo laakiin uu soo noqday madaxweyne ku-xigeen oo laba mudaxileed dhegeystayaal uula soo noqday labada madaxweyne hadda waqtiga marka waa madaxweynaha xilka uu kala wareegay waa labadii kun saddex iyo tobankii ilaa labadii kun toddoba iyo tobankii dhegeystayaal ee siyaasad waa doorashooyinka wadanka markaasi ka dhacay ruto waxaa hadda laleeyahay waana habka siyaas waa hab siyaasadeedkiisa uu hadda markaasi raadinayo muddooyinka soo socda sida uu ku sixi karo qaladaadka markaasi intooda badan hadda ay gelayaan xukuumaddiisa mise ay gelayso haddaba maxay tahay waxaa markaasi qalad kale sheegaya maxaa laga doonaya inuu markaasi uu dabcan uu ka hadlo oo sidoo kale diiradda saaro madaxweynaha william ruto sida markaasi horeyba quburooyinka kuwa siyaasadda ka faallooday ay tilmaamayeen dhegeyster kuna sheegeen in xafiiska haddaba waxaa marka hore laga doonaya madaxweynaha waxay leeyihiin in marka hore laga doonaya in uu indheindheyn xoogan ku sameeyey shakhsiyaadku wasiirada ka dhiganayo iyo weliba habka ay wasiiradaasi ay u shaqeynayaan iyo sida markaasi laga doonaya in ay markaasi maamulka ku maareeyaan dhegeysta sida ay- ay markaasi tilmaamayaan madaxweyne william ruto waxaa laleeyahay taasi laakiin waa uu baalmaray sida loo sida markaas loosku barbardhigay madaxweyne mwai kibaki shakhsiyaadkii uu soo doortay iyo shakhsiyaadkii markaas wasiiro uu ka dhigtay haddaba maxay farqi ay ku kala duwan yihiin dhegeystayaal waxay farqi markaasi ku kala dhow- ay ku kala duwan yihiin waxaa laleeyahay shakhsiyaadka wasiirada u ahaa mwai kibaki waqtigaasi waa waqti markaasi laga hadlayo sufurnaanshuhu wadanka ee intooda badan ee aada u ballaaratay sidoo kalena ee aada u weynaatay waxaa la leeyahay dhegeystayaal inay wax badan ay isbedeleen kadib markii wasiir wasiir waa wasiirada waa wasaara- waa wasiiraha ee wasaarayaasha kala duwan usoo magacaabay taasi keentay inay intooda badan wax ugaal u yihiin ama wax badan ay og yihiin dhegeystayaal kadibna cid weliba shaqadeeda iyo weliba meesha markaasi loo igmado ay garanayso kadibna waxaa markaasi kulankooda mar kale uu aada uusan u badnayn balse uu yaraa kulamada marka loo fiiriyo tan hadda madaxweynaha markaasi uu mar waliba uu sheer guddoominayo sidoo kale uu kulminayo madaxdiisa ama wasaar- was- waa wasiiradiisa dhegeystayaal haddaba maxay markaasi kaga duwan yihiin dhegeystayaal kuwaasi waxaa leeyahay waxay u sahashay oo sidoo kale u fududaysay in cid weliba shaqada loo dhiibay ay garanaysay cid weliba shaqada markaasi loo igmaday inay ka soo bixaysay iyadoo xisaabtan xoogan markaasi oo madaxweynaha nafsadiisa uu ku sameynayay laakiin william ruto waxaa laleeyahay shakhsiyaadka dhammaan uu soo magacaabay waa kuwa markaasi saaxiibadiisa waa kuwa markaasi daacad u ahaa siyaasa waa daacad siyaasadeed u ahaa sidoo kale muddooyinka u dambeysay isla soo halgamay markii loo fiiriyo siyaasad ahaan taasi ayay keenaysaa in wax walba ay qaldami karaan halka kale sidoo kale waxay ku tilmaameen in ay sidoo kale wasaaradaha iyo dhiba xoogayaasha joogtada wuxuu ku bixiyey keli ah si markaasi raaligelin ah oo markaasi xisbiyo siyaasadeed lagu raaligelinayo waxaana taasi ay ka fogtahay marka loo fiiriy xaqiiqada madaxweynihii ka horreeyay dhegeystayaal ee moi kibaki taasoosan ku fiirinaynin sidoo kale usan ku danaynaynin xaqiiqda siyaasadeed ee wadanka marka loo fiiriyo kalinjeclaysiga marka loo fiiriyo saaxiibada asxaabta siyaasadeed iyo sidoo kale marka loo fiiriyo kuqancinta siyaasadda saaxiibadii markaasi ololaha siyaasadeed u sameeyey taasi keentay inay hadda markaasi farqigooda taasi u kala dhexayso keeni kartana in dibdha xoogan wadanka iyo weliba habka dhaqaalaha siyaasadeed iyo weliba tan siyaasadda guud ee dhaqan dhaqaale ee wax badan ay iska bedeli karayso ama si aysan raalli hadaysan iska bedeli karin balka loo fiiriyo habnidaameedka siyaasadeed ee hadda uu ku- uu ku uu dabcan uu ku wado ama sidoo kale uu ku maareynayo siyaasadiisa william ruto waxaana leeyahay in hadda intooda badan ama inta badan xukuumaddiisa laga yaabaa in markaasi meel qaldan ay isla aado muddooyinka soo socdo sida ay dadka qaar ay tilmaamayaan mise ay ku sheegayaan waxaa ka mid ah shakhsiyaadkaasi dhegeystayaal dadka aadka uga faalloon siyaasadda waxaa ka mid ah martin and wandati sidoo kale waxaa ka mid ah dhegeystayaal gabadha markaasi lagu magacaabo nak chairperson charity ngilu oo ayada sidoo kale ka mid ah waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal xildhibaan oo asaga markaasi waa tabitsa mtemi waxaa sidoo kale kamid ah shak- shakhsiyaad uu kamid ah professor kitili naituli oo ayaga intooda badan quburooyin dhanka siyaasadda aada uga faallooda ka mid ah waxaa ka mid ah john badi oo dadka intooda badan aragtiyada markaasi kala duwan eh, markaasi dhibanaya qaar ayaa iskugu jiraan kuwa markaasi mucaaradka qaar ayaa iskugu jiraan kuwa siyaasadeed dhadhexaadka ah laakiin waxay tilmaamayaan marka laga hadlayo xaqiiqda haddaba jihaynta siyaasadeed ee william ruto ma- waxay ku tilmaameen inay tahay hadda haddii wax ka bedeli waayo sanadkan soo socdo ee hadda u bilaabanaysa mar kale inta labada sano aysan u dhammaanin sanadka koowaad dhammaaday sanadka kale intaysan dhexdiisa lagu jiro mise u dhammaanin in isbedel xoogan laga dhex dareemo xogayaashiisa waa xogayaha dabcan dabcan waa waa xogayaashii joogtada way sidoo kale wasaaradaha dhammaan kala duwan sidoo kalena takhasuskooda kala duwan cid waliba ay ku maareyso shaqooyinka loo igmaday waxyaalo fara badan ayaan dhegeystayaal isla diiradda saari doonaa isla fiirin doonaa dhegeystayaal waxyaalo badan oo eegi doono bal xeelada iyo waxyaalaha kibaaki uu adeegsan jiray xisbiyada siyaasadda faragelinta iyo sidoo kale nidaamka dhaqaalaha ee wadanka hadda heerka u marayo iyo weliba inuu lacag soo doynsaday madaxweynaha tan uu xilka uu hayay sanadkan dhegeystayaal uu dhammaaday waxaasoo dhan qeybaha dambe ayaan ku gorfeyn doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaal adigana firs- ada- adigana fursadaada ayaan qeybta dambe kuu siin doonaa bal aragtidaada iyo waxyaalaha markaasi kaaga baxo sanadkan u dhammaaday ruto maxay su- u suur- maxaa u suurtagalay maxaa u suurtagelin sanadkanna maxaa loogu tilmaamayaa inuu markaasi ca- caqabado fara badan ay u ahayd asaga dhegeystayaal markii loo fiiriyey waxaa sidoo kale isweydiinaya dhegeystayaal horaan mausan u bisleen miya in xilkan dhegeystayaal markuu qabanayo in wax badan iyo caqabado fara badan ee hortaalo oo la kulmi doono dhegeystayaal mise waa mid markaasi qorshe aysan ugu jirin si ka- si kadisa iyo si markaas nasiibkiisa keliya uu ku helay xilka arrimahaasi dhegeystayaal dhegeystayaashaan u dhaafi doona dhegeystayaal maxamed naqad maxamed nuur khadka ayaa isagana soo gelin doona haddee noo suurta gasho dhegeystayaal haddii aan weynan dhib ma lahan waqti kale ayaa ka badan dhegeystayaal laakiin saaxiibada arrimahaasi ayaan diiradda ku saari doonaa kaga hadli doonaa dhegeystayaal haddaba mad ma u bislaa ma u diyaarsanaa xilka dhegeystayaal madaxtinimada iyadoo had durba lagu tilmaamayo in qaladaad fara badan uu dhex tibaaxayo madaxweynaha dalka william ruto arrimahaasi ayaan barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal saaxiibayaal xamdi gureyna stuudiyaha labaad ayay durba sii gashay ee warkii ayay isku diyaarinaysaa ee sagaalkii subaxnimo saaxiib barnaamijka dhegeysta marka hore aan diiradda ku saarayna kaga hadlayna arrimaha xaaladaha guud ee dhanka siyaasadda waxaan dhegeystayaal saaka diiradda kas- ku saaraynay ama ku kaga hadlaynay dhegeysta maxaa u qabsamay xukuumadda madaxweyne william ruto waxaa dhegeystayaal isku barbardhigaya iyadoo meesha laga saaray madaxweynihii xigay ee ama dhexda ku jiray dhegeystayaal uhuru kenyatta balse hadda waxay khuburooyinka dhanka siyaasadda kuwa ka faallooday tilmaamayaan in hadda laisku bar- la doonayo in laisku barbardhigo madaxweynihii markaas ayaga kaga sii horreeyay siyaasadda ee markaasi geeriyooday mwai kibaki sidii waase waa sidee shaxda uu markaasi siyaasadeed u- u ciyaarayay tobankii sane ee xilka markaas uu hayay mwai kibaki moi kibaki waxyaalo fara badan ayaa dhegeystayaal waa intada badan dadka ay- ee- waa dabcan aada ugu faalloodaan ay uga faalloodaan in waxyaalo fara badan uu qabtay siyaasadiisa mise xukuumaddiisa intay markaasi xilka ay haysay hadda waxaa la raadinayaa maxay markaasi tan ay kaga duwan tahay mise ay ka shabahaysaa bal markaan u- aan u imaano dhegeystayaal bal waxyaalaha markaasi dhaqaalaha markaan u imaano dhanka xukuumadda hu- hadda hogaamiye uu hogaaminayo william ruto hogaamiyaha william ruto waxaa laleeyahay ta- san- hal sana ayaa hadda xilka u dhammaatay waxaana intooda badan hadda ay ku sheegeen in halkii sana ay si qaldan ama si aan wanaagsanayn xukuumaddiisa ay u waday maxay tahay waxa ay waday dhegeystayaal ee markaasi ay ku guuldaraysatay mise ay ku liidatay xukuumadda ruuto laakiin qaar ayaa markaasi bal dhinacyada kala duwan siday wax u kala dhigayaan ayaan kala eegeynaa qaar waxay tilmaamayaan ay markaasi sheegayeen in madaxweynaha marka hore uusan diyaar u ahayn xilka markaasi madaxtinimada balse si nasiiba keliya uu ku helay laakiin shaxda iyo waa shaxda siyaasadeed marka hore uusu u watay iyo inuu xilka markaasi uu qabanayo waxyaalo fara badan ayaa markaasi qorshihiisa usii baaraandegi lahaa ama sidoo kale maskaxdiisa u degi lahayd ama ku degsanaan lahayd laakiin hadda waxaa laleeyahay shaxda marka hore u watay iyo tan uu kusoo galay ayaa markaasi kala fogaatay oo noqotay mid markaas aan isku keeni karin dhegeyste waa sidee waxyaalaha markaasi miiska u saaraa marka hore siyaasad ahaan u watay dhegeystayaal waxyaalihii uu kusoo galay siyaasad ahaan ee bottom up ee dhanka dhaqaalaha hoos laga soo qaaday sareen lagu qaaday dhegeystayaal halkee hadda xukuumaddiisa ka taagan tahay maxaa isbedelay dhegeystayaal haddaba markii xilka loo dhaariyay madaxweyne william ruuto oo hadda toban hal sano u dhammaatay dhegeystay waxaa noqotay culays fara badan oo ku imaatay siyaasaddiisa sidoo kale dabcan waa xukuumaddiisa ku imaatay ay dhanka dhaqaalaha ay hadda nolosha ay ku adkaatay waa dabcan dadka shacabka taasoo marka hore inta badan dadka ay sugayeen in xukuumaddiisa wax badan ay bedeli doonto dhanka nolosha iyo maciishada oo inta badan kenyaanka aada u daneeyaan aadka sidoo kale uga dhowr sugaan siyaasiyiinta ay soo dooranayaan oraan intuu xilka markaasi aan loo dhaarinin uu sidoo kale ololaha siyaasadeed ku jiray ayaa qiimaha sidoo kale sare ahaa laakiin waa tan sidoo kale uu raadinayay sidoo kale uu ku xudxudanayay madaxweynaha william ruto sida uu dadka shaxda siyaasadeed u wato uga dhaadhiciyo laakiin taasi ayaa u martay inuu ka dhaadhici laakiin nidaamkii uga kaga dhaadhiciyey ayaa hadda sidoo kale weli aan shaqeynin ama sidoo kale shaqeynla waa nidaamkee nidaamka uu dadka ka dhaadhiciyey ee hadda shaqeynla waa dhanka dhaqaalaha dhegeystayaal uu sheegay in wax badan uu ka bedeli doono uu ka qaban doono isla durbo wuxuu markaasi madaxweynaha soo saaray qoraallo kala duwan iyo sidoo kale hadallo kala duwan oo markaasi ku saabsan in dhaqaalaha keliya xal loo raadiyey xalna uu u helay waa xalka oo xalka loo helay waxa uu durbo uu sheegay in dhaqaalaha keliya lagu xalin karo isbedelka dhanka canshuuraha iyo sidoo kale lacag waa dakhli aruurinta xukuumadda wax badan ay ka bedeli doonto durbana ay ka bedeshay sidoo kale sheegtay in lacaga aada u tiro badan loo baahan yahay si looga kaftoomo loogana maarmo lacagaha deymaha intooda badan lasoo qaadanaya taasuu ku sheegay in culeys fara badan ay ku keentay haddaba taasi may u shaqaysay madaxweynaha haa oo waxaa intooda badan laleeyahay waa tan dhaqaalaha laakiin taasi may ahayn markaa taasi ma aheen qorshihiisa in markaas canshuuraha uu ku kordhiyo ama sidoo kale uu ku daro dhaqaalaha dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah dhaqaalihii markaasi xukuumadda ay ku kabi jirtay dhanka waa subsidis ama subsidig waxaa loo yaqaana dhegeystayaal hadday tahay dhanka bacriminta hadday tahay dhanka korontada hadday tahay dhanka dhegeystayaal awoodda waa dabcan waa tamarta iyo sidoo kale hadday tahay dhanka shidaalka ee intooda badan lagu kabi karay iyo dhanka waxbarashada taasi ayuu ku sheegay in meesha uu ka saaray sidoo kale lacagahaasi meel kale lagu weecin doono mise loo wareejin doono sheegtana kuwa markaasi la kabi doono in ayaga isxaliyaan ama sidoo kale wasaaradahaasi ay cusmaanayaan in wax markaas ay ka qabto laguna kaba dhegeysta taasi keentay in hadda ilaa hadda isbedel uu dhanka dhaqaalaha ay ku imaanin xukuumadda ruto laakiin markaad fiiriso dhegeystayaal qaabka kale talintiisa iyo weliba qaabka waa maamulkiisa ayaa sidoo kale waxaa laleeyahay in hadda weli ay fadhiisanin ama sidoo kale weli ay isnidaaminin xukuumaddiisa macnaha loola jeeda dhegeystayaal in waxyaalo fara badan ay hadda ka qaldan yihiin xukuumadda ruto taasoo ku sheegtay in si xowli ah deg deg iyo fudeed fara badan ay ku socdo sida ay u dhigaadaan hadalka qoburinka dhanka siyaasadda kuwa ka faalloodo laakiin waxaa leeyahay waxaa muddooyinka keliya laga sugayaa sanadkan hadda kale oo u bilaabanayo kan labaad in wax badan looga fadhiyo in uu ka qabto kana bedelo sidoo kalena uu salka dhab dhaho macnaha loola jeeda dhegeystayaal in wax walba marka hore intuu ka hadlin uu ka fiirsado sidoo kalena uu ogaado bal meelaha wax markaas ay ka qaldan yihiin dhegeystayaal meelaha kenyaanka ay aada ku daneeyaan ayaa hadda markaas laga doonaya in uu fiiriyo uu jaleeco eego kadibna uga soo baxo risaalt ama jawaab sax ah oo waafi ah oo markaasi ku wadi kara dhegeystayaal waa jawaabtay waa waxyaalaha markaasi la fiirinaya hadday ku talinayaan khuburooyinka dhanka siyaasadda maxay tahay oo marka hore uu fiiriyey madaxweynihii ayaga kaga sii horeeyey ee siyaasadda ee moy kibaki waxyaalaha dadka shacabka ay tabanayaan ama raadinayaan dhegeystayaal waxaa kow lagu sheegay maciishada mise nolosha dhegeystalee hadda intooda badan dadka ay xamili layihiin sidoo kale ay goyn layihiin kuna sheegatay wax waliba ama noqotay in wax waliba qaal ay noqdeen ama sidoo kale ay xakameyn layihiin ama ay goyn layihiin marka loo fiiriyo dakhli ahaan dadka shacabka waxaa soo gala dhegeystayaal waxaa lagu tilmaamay daraasaad labada kun iyo sagaalkii iyo weliba daraasaad soo saaray labada kun sagaal iyo tobankii lagu ogaaday in wax ka yar dadka ay isticmaalaan hal doolar dhegeystayaal waagaasi waa hal doolar dhegeysta oo lacag u dhiganto inta udhexayso boqol iyo labaatan ilaa iyo boqol iyo konton shilin dhegeysta maalintiiba in qofka uu isticmaali karo haday tahay qurac iyo haday tahay waa dabcan haday tahay qurac iyo haday tahay qada ama haday tahay casho dhegeystayaal waa saddexda shay midkooda in uu qofkaasi uu kaliya cuno taasi hadda keenaysaa in labada kiile ee ugaalid ama sosoorta ay marayso laba iyo labaatan shilin dhegeysta lacagta dalka ama laba iyo saddex iyo toban intooda badan laakiin way kalawaa kala qiimo badan yihiin dhegeystayaal halkaas sidoo lagu tilmaamayo inay tahay meelaha markaasi laga raadinayo nidaam ka duwan tan hadda shaxda marka hore uu kusoo galay shaxda marka hore dadkaay ka aaminsanayeen shaxda kale ee hadda in aysan isku keeni karin laga doonayo in ay hal keliya oo shax ah ku wado dadka si markaasi ugu dhagunuglaadaan waxyaalaha markaasi uu ku hanaqaadayo mise ku tilaabo qaadayo madaxweynaha madaxweynaha ayaa talooyinkiisa hadda waxay ku tilmaamayaan in inta badan asaga inkastoo laakiin nin doctor uu yahay macnaha loola jeeda nin aada u akhristay madaxweyne william ruto waxay ku tilmaamayaan in go-aanada mararka qaar uu xitaa uu asaga gaarayo sidoo kale marar qaar loo eegayo ama sidoo kale looga shakisan yahay inuu asaga iska gaaro go-aanka oo mararka qaar kasoo baxo asaga oo markaas maskixiyan aragtidiisa keli uu ka fiiriyo ka eego inay markaasi waxay u baahan yihiin laakiin tashiga faraha badan ee quburooyinka dhanka arrimaha waxay dheer in uu wax badan ka weydiiyo kana la ogaado sidii uu markaas isticmaali jiray moykibaki madaxweynaha waxaa leeyahay arrimaha maciishada iyo dhaqaalaha haddii uu markaasi meel ka saaro dadka shacabka waxay noqonaysaa xukuumaddiisa mid meesha koowaad uu ka sixay boqolkiina wuxuu dirbo qaadan karaa ilaa iyo shan iyo labaatan sidaay ku tilmaamayaan kadibna waxaa soo raacaysaa leeyahay arrimaha wax soo saarka dhegeysa gudaha si isku filnaansho loo gaaro sida hadaladiisa uu kaga dhabeeyey madaxweynaha waxa uu tilmaamay in hadda la raadinayo nidaam markaasi ka duwan kii hore sidoo kale laga gudbi doono in markaasi badeecooyin kale laga keeno gobolada kale laga keena dhegeysa wadamada kale balse la raadiyo mid cunada isku filan isku filaansho loo helo si markaasi dalagyada cid waliba ay uga faaidays cid walibana ay u abuurto weliba beeraleyda dhegeystayaal taasi hadda waxaa leeyahay weli ilaa hadda wax markaasi soo go-ay ma lahan iyadoo dabcan dalagyadii markaasi bacrimintii la bixiyey sidoo kale loogu talagalay beeraleyda durbe ay gaartay hadda waxaa la raadinaya dhegeystayaal taasina maxaa iyadana markaasi iska qaban waaye iska bedeli waaye dhegeystayaal oo hadda ilaa hadda waxba aan looga qabanin iyadoo sanad ay u dhammaatay xukuumadda william ruto tan kale dhegeystayaal waxaa ka mid ah dhegeystayaal leeyahay dhanka shidaalka oo hadda markaasi qiimihiisa sare usii kacay iyadoo heshiisyo kala duwan oo durbo la galay kuwa markaasi soo dhoofiya shidaalka keena wadamada isku taga imaaraadka carabta iyo sacuudiga ayaa ka mid ah dhegeystayaal meelaha heshiisyada la gaaray madaxweynaha isagio wasiirkiisa ganacsiga ee moses kuria waxay markaasi raadeen iyo sidoo kale wasiirka tamarta iyo wadda waxaa u xilsaaran dhegeystayaal waxayna turbad sheegeen in wax badan ay isbedeli karaan bilaha soo socda laakiin bilihii waa lasoo dhaafay oo hadda waxaaba lasii gelayaa sanadkii labaad ee xukuumadda ama xilka markaas uu hayo william ruto waxaa halkan markale hoos imaanaysa su-aasha ah haddaba madaxweynaha muu u bislaa ama sidoo kale muu u diyaarsanaa inuu xilkan uu maamuli doono mise uu maareeyo mise uu wado mise waa mid markaas nasiibkiisa keliya kusoo galay maxay tahay caqabadaha iyo culeysyada markaasi hadda isqaban laha madaxweynaha waxa uu markaasi sheegay in xukuumaddiisa ay sidoo kale ka kaaftoomi doonto lacagaha amaahda mise diimaha taasoo hadda tirada markaasi sare oo horaan dabcan ahayd waxay markaasi ku tilmaameen lacagaha markaasi lasoo qaaday amase lagu tilmaamay in ay ahayd dhegeystayaal markaan ka fiiran dhegeysa lacagta ee lasoo qaaday ee kenya ee markaas deen ahaan loogu leeyay stock waa sideed waa sideed dhibic toddoba trilyan oo lacagta sebtembar soddonkeeda labadi kun laba iyo labaatankii ay ahayd sagaal dhibic saddex iyo waa sagaal dhibic soddon iyo sagaal waa sagaal dhibic saddex sagaal trilyan ayaa markaasi march koobi soddonkeedii gaartay labadi kun saddex iyo labaatanka marka loo fiiriyo gaabsiga ama farqiga u dhexeeyo waxay markaas durba ee xukuumadda ruto ay qaadatay lacag gaarayso lix boqol siddeetan iyo sagaal bilyan oo lacagta dalka dhegeystayaal haddaba taasi waxay markaasi hadda ay hoos imaanaysaa in toddoba dhibic sagaal trilyan oo lacagta oo markaas uhuru oo lacagtiisa iyo hadda markaas ay gaartay sideed afar dhibic trilyan oo marka loo fiiriyo lacagta juun oo hadda markaas ay dowladdu marka la qaadan doonto afar boqol iyo kon waa afar boqol iyo shan bilyan oo lacagta dalka ayay markaasi ku sheegaysaa waa sida baadi uu ku sheegayo inay tahay hadda xukuumadda wixii markaasi uu dhadhoobaya in hadda iswaafaqi la-adahay mise iskeeni la-adahay sidoo kale aan laga maarmi karin in lacaga deymo ah markaasi lasoo amaado mise la keensado iyadoo sidoo kale xal xal ayna u noqon karin in lacagaha dhegeystayaal dadka lagu dallaco macnaha loola jeeda dhegeystayaal in canshuuraha lagu lagu daro taasi wuxuu sheegay in xal ayuu noqon karin dhegeysta madaxwe- madaxweynahana intaasi laga doonay marka hore inuu aada uga fiirsado waxay markaasi raadinayaan ee hadda raa- dabcan sida qaarkood waa sida ay ku raadinayaan marka loo fiiriyo habka nidaamka shaxda uu isticmaali jiray xukuumadda mise dhis- markii laisku barbarigo ruto waxaa leeyahay in sanadkii ho- hore ama sanadkii koowaadba moi kibaki uu guulo fara badan uu kasoo hoyey dhanka maaliyadda sidoo kale guulo hu- hu- waa hufan oo markaas isxagal xoogan uu kasoo hoyey xukuumaddiisa dhegeystayaal uu markaasi hogaaminayo marka loo fiiriyo tan hadda madaxweyne william ruto uu hogaaminayo madaxweyne william ruto ayaa durbo dhaleeceen iyo dhaliil fara badan ee xukuumaddiisa la kulmaysaa taasoo asagana uu sheegay in dheg jilaq uusan u siin doonin balse uu raadin doono nidaam kale ee wadanka lagu xalin doono nidaam kale wadanka lagu hagi doono iyo nidaam kale oo markaasi kaga duwan kuwii hore sheegana in wadanka uu noqon doono mid markaasi dimuqraadiyadiisa heerkiisa ugu sare ee uu ga- uu gaaro dhanka ee markay imaato nolosha iyo dhanka mar- isku filnaansho- ee markay imaato isku filnaanshuhu dhegeystayaal laakiin taasi waxay dabcan su-aal daba- dabadhigayaan kuleya kormaan la gaarayaa haddii markaasi xukuumadda ruto wax markaasi ka qaban ladahay sanadkii koowaad hadda waxay dhaliisha markaasi ku socotaa bal nidaamka ee markaasi kusoo xushay wasi- waa waa wasiirada waa wasiira- waa wasiirihiisa dhege- waa wasiirihiisa dhegeystayaal kuwaasoo ku sheegeen in kow meesha si qaldan oo marka hore ay- ay- uu ka bilaabay in ay ahayd dhanka wasiiraha wasiiraha wuxuu ku tilmaamay mase wasiiraha wuxuu markaasi soo qaatay shakhsiyaad aada ugaag dhow shakhsiyaad isku siyaasa ay yihiin shak- shakhsiyaad markaasi aada asaga la ololeynaya siyaasadihiisa iyo shakhsiyaad markaasi xisbiya siyaasad lagu soo qaatay iyo weliba tirada markaasi gobolada markaasi intooda badan ay ku badin sida rift valley iyo sidoo kale bartamaha dalka dhegeystayaal in isbihaan dhammaan lagu soo wada qaaday waana tan keentay dhegeystayaal in qaladka koowaad oo markaasi madaxweynaha hadda lagu aaneynayo in uu galay lagana doonaya shakhsiyaad xilal kooban ama shakhsiyaad markaasi arrintan u- wax badan oo ka og wax badanna ka qaban karo in uu markaasi usoo xusho una soo qaato dhegeystayaal kana gudbo si siyaasiyiinta markaasi aan waxba f- dabcan waa siyaasiyiin sidoo kale wasiiro uu ka dhigay kuwaas oan fahmi karin sheexda siyaasadeed iyo weliba isbedelka markaasi laga doonayay in xukuumaddiisa marka hore ay ku tillaabsatay dhigeysa lixda bilood oo horeba iyadoo taasi ay fafaale aysan kasoo bixin ilaa markaasi la sugayay bishii sideedaad ay fafaale aysan kasoo bixin bishii sagaalaad ay fafaale kama soo bixin xukuumaddiisa ilaa markaasi sanadkan uu ka dhamaystay ayna noqotay sanadkii koowaad ee hadda xukuumadda u dhammaatay william ruto ruto waxyaalo fara badan ayuu hadda markaasi gacanta madaxa u saaran tahay macnaha dhaliilo fara badan ee hadda uu wajahayo ee ku aadan isbedelka waxyaalaha markaasi looga fadhiyey looga baahnaa iyo hadda waxa markaasi uu dhex fadhiyo mise uu dhex taagan yahay taasi mid markaasi asaga qaladka ku lah mise wadad markaasi aw- waxyaalaha tilaabadooyinka qaldan oo markaasi asaga uu ku tillaabsanayo sida ay qaarkood ay ku tilmaamayaan waxaa loo fiirinaya dhegeystayaal haddaba may habboon tahay in markaas isla qabto madaxweynihii moi kibaki kaasoo intooda badan kaasoo inta badan fahansana dhaqaalaha sidoo kale bara kasoo aha jaamacadooyin sidoo kale in badan waqtiyo fara badan kusoo jiray xukuumadaha xukuumadihii kala duwanaa xitaa timoy dhegeystayaal oo xis- soo noqday wasiir ku-xogeen iyo sidoo kale soo noqday xildhibaan dhegeystayaal muddooyinkaasi oo dhan inkastoo laakiin aslan sidoo kale uu soo noqday madaxweyne william ruto laakiin hadda waxaa la israadinayaa maxay tahay waxaa isbedelay ee siyaasad ahaan marka loo fiiriyo ga- markii la joogo garoonka ee markaasi la ololeynayo iyo sidoo kale markii dadka shacabka lala hadlayo maxaa isbedela markii xilka la fariisto ama loo dhaariyo madaxda sarsare ee dhegeystayaal ee qaarada waa dabcan ee madaxda ee dalka maxaana dhibaatadan ee kus- lagu saleeyaa haddaba waxaa su-aal hadda halkan ka soo baxaysaa marka la isweydiinaya dhegeystayaal haddaba madaxweynaha ma uu bisla arrintan oo ma u diyaarsanaa inuu xilkan uu qabanayo sidoo kalena sa- wixii maskaxdiisa ku jiray si wahanfan si oo ducan inuu markaas u qabanayo mise waxa uu filinayay wax ka duwan ayuu markaas la kulmay oo markuu xilka uu soo galay arkay markii jegada loo- ku- oo dabcan loogu dhawaaqay ama uu xilka uu xafiiska uu tegay dhegeysta ma wuxuu uu filin wax wuxuu filinayay wax kaloo ka duwan miyuu la kulmay maxay hadda waxyaalihiisa iyo wa- arrimihiisa ay iskugu toosila yihiin william ruto sababta maxay noqon kartaa maxaa adiga dhegeystay ka aragti ahaan aad ku aaneyn karaysaa mise aad ka fik- ka fikir ahaan aad ku tilmaami kartaa dhegeystayaal xukuumadda ruto ee hadda sana jirisatay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada sida tooska dhegeystayaasha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarada sida tooska saaxiibada iga soo qayb qaadan karaan aragtidooda fikirkooda saliimka ee sidoo kale uga dhiiban karaan dhegeystayaal haddaba wixii markaasi uu filinayay maxay u noqon weysay waxa markaasi wixii uu filinayay mise wuxuu raadinayay may ka duwan tahay mid ah hadda markaasi uu joogo dhegeystayaal mise wax kale ay la noqotay maxaa keenaya arrintan maxaana sabab u noqon kartaa dhegeystayaal arrimaha madaxweynaha waxaalihii markaasi ololihiisa ka mid ahaa in hadda uu sidoo kale miiska ayba ajendaha sidoo kale xitaa aysan ku jirin maxaa keenaya maxaana sabab u noqon kartaa mise wax ka duwan ayuuba la kulmay madaxweynaha oo wixii horeba waxay ahayd wax keliya afka balqadadka telefoonada iyo saaxiibada dhegeystayaasha ayaa iminkan siinaya dhegeysa bal qadka dhegeysaha barnaamijka saaka noo daafuraya soo dhow walaal wuu ku salaamaya magacaaga waan ka xumay dhegeystahaasi uu ka baxay kan kalansiiya star f m soo dhowow
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhow walaalan ku salaamaya Ah, Xus- een, gaaranow
in badan baan ku salaamaya janna gale haye
wax badan baa qaanadhigtay wax badan baa faahfaahisay wax badan baa maaragtay sharaxday waana sida loo baahnaa dadka in loo fahamsiiyey iyo sida caqabadaha wadanka ka jiraan iyo sicil bararka jira iyo dowladii hore say ahaayeen iyo say wax ku wadeen iyo siday dowladahan dambe noqdeen aada iyo aad maxaa yeelay dowladahan dambe waxaad moodaa sida hadda dowladdan ruuto marakiista bay lahayd ee kusoo gashe oo shacabka ay kusoo jiidate oo maaragtay eh, sidii maaragtay b b i d ilaa maaragtay eh, inay waxqabad laheen in la bedelo maaragtay sharciga twenty ten ahaa in maaragtay oo wadanka wax kabedel uu samayn doonaa kusoo galo dadka dabaqan hoose in kor usoo qaadi doona in maaragtay deymaha fara badan wadanka degin deynada ma la saarin doonin waxyaala fara badan baa la imaaday haye
waxaa waxaa moodaa hadda igan inay isqadanaynin oo waxyaalaha dhisadaasa iyo aruurintii saaka waa dhegeysanaya oo kale waxaa keenaya oo cawad ku noqonaya hadaladiisii waa sida asaga uu la imaade oo manifestada uu la imaade uu lasoo bambaxe oo dadki in wax ugu qabto dabaqada hoose aheyd ina dadkii ay cerbar ay soo wajaheen mhm oo dhaqaalihii lagu sii kordhinay shidaalka lasii kordhinay canshuur laba jibaada dadka laga qaadayo laakiin eh, gaaranow maxaa iswe- isweydiinta maxay tahay maxay tahay waxyaalaha uu watay iyo wixii hadda isbedelay maxay tahay maxay noqon kartaa maxay u weyn noqon karta maxay noqon karaysaa
waxay noqon karaysaa qodobka adi aada soo saartay haddaa ka run sheegin oo sida adi aad waxaa qaban karta marka hore oo dusha iskama saara marka koowaad haye
waxay dowladii kibaashi waan garanaynaa manifestadooda waxay ahayd iyo sidii uu wadanka uu horumar ku gaarsiiye canshuurii wadanka siduu kusoo xareyste wuxuu yihi waxaan arkayaa buu yidhi horta kibaki shacab taajir iyo dowlad fakri sax
marka shacab taajir iyo dowlad fakri see ku dhacday buu yidhi mhm
miciguu ka dabagale wuu fiiriye inaa dhaqaalaha meesha ay marayaan dowladda dhankay ka tahay maxaa dowladda imtixaaminhayaa maxaa ay ay deyn la qaadanaysaa wixii o dhan buu ka dabagale wuu ogaado meeshii maaragtay musuqmaasuq uu ka jiray haye
musuqmaasuq wuu ka saaray mhm
waad aragtay super highway buu hagaajiyey waxa wantaa ka dhacee kama kastana uu asay gacanta ku hayay dowladda kor bay u qacdeen laakiin een, ma la isweydiin eh, dabcan mas oran karaa een, arrintan eh, madaxweynaha marka hore umuba umuba bisleenba laakiin si nasiib unbuu ku helay
waa taas nafteeda way dhici kartaa haye
waa wax loo qaadan karo
Waxaa loogu qa- Eh, anigu wa- a- a- a- waxaa loogu qaadan karaa
Eh, manifestadiisii iyo sida uu kusoo galay asaga naftiisa alalka un ulahayn waad ku guulaysanaysaa Haye.
Kursiga maanta uu ku fadhiyo Dadka uu ku helay haye inkastoo dowladda iyo ay dhinacay u xoog badnaayeen iyo maaragtay xisbiga macradka aha
isagana uu ahaa mar maaragtay nin gacanta bidaxda lagu qabtay oo hansheek soo maray oo oo aan lug weyn lug weyn oo adag oo lug maroolay aan haysanine iyuu ahaa haye
haddana hadii maaragtay dhanka ladheesha ay ka gadoonto oo barkiisa ilaahay ay- ay maaragtay ay- inay u waafajiyo maaragtay ay ku ku fadhiisto kursiga ilaa hadda waa maxaa layidhi lama kala agootroone waa la kala ilhelaa baa layidhi mogtahay ragga mogtahay sax
La- waxaa layidhi ragga meel hadda iskugu imaadaan aha
nin walba maaragtay ha- hadalka iyo hadalka meesha ka fiican ma wada helaan waa la haye kala ilhelaa marka haddii asaga uu ka ilhelay ha marka ani waxaan kuleeyahay sicir bararkan hadda sii socdo iyo dhibaatadan sii socoto ruuto wax wuu ka kaban leeyahay deyma marka hor leh hadduu wadanka wadanka deyman hor leh hadduu uu sii horseedayo Mhm.
dadkii shacabkii ulaa waan u danaynayaa Mhm.
waxaan maqlaynaa haddana inuu leeyahay boodha boodhayaal satiimar isticmaalaan baan keenaynaa haye
taasna waxa hadda laga filanayo ma aheen ani hadda waxaan ahay ninkii soo doortay oo dadka soo doortaan aniga haye
manifesto aan kusoo dooranayna hadda waxaan moodaa in sicir bararka uu la wareegay haye
waxyaalaha asaga hadda maaragtay caqabad ku noqdeen oo haddi maanta cod la qaado uu kuwaayna waxna waxaa waaye hadalladii- gaaranow wuxuu wuxuu filinaya wax ka duwan buu la kulmay ma la ohan karaa madaxweynaha
yaa wixii uu filinaya wax ka duwan buu la kulmay ma la ohan karaa
wixii uu filanayay wax ka duwan hadduu la kulme waxaa ahayd inuu siduu ku bedel lahaa uu la imaado haddana Haye.
bara wadanka wuxuu umaaday dhaqaalo fara badan oo wadanka lagu leeyahay oo dema fara badan oo wadanka lagu leeyahay buu igu umaaday demi haddana dema kale ku sii daro markaa muxuu wax ka bedel samayn karaa dalkan shicir bar uu cirka ku geeyo oo si canshuur aruunta ay ku faaso dadka shacabka wadanka kenyaanka
aada iyo aad
marka ani waxaan leeyahay tan waxaa ka bedelo haddigan haysoo qabto oo wuxuu lahaa bilooyin yar baa la arkaa inaan kaga gudubno caqabada haddana haysto sicir bararke oo maanta dhaqaale meeshiisa uu kusoo noqdo haddaba waxaa moodaa sanad inuu ka dhamaaday
aad baad umahadsan tahay gaarane aabbaha nabadda gaaraysa
waan kaaga mahad celinaya janaga sidaa maanta u bandhigtay shukran aad baad umahadsan yahay dhegahaystaha kale qadka telefoonka ku jira soo dhow dhegeysta asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal magacaaga mar kale waan ku salaam waa axmed xagareeda jooge axmed soo dhow saaxib
aad baan aad baan udhibay walaal haye
aniga haddaan uguda galo aha
horta madaxweynaha sidaan ka filayni muu noqonin haye
dowladda ruuto maxaan lahayd maanta hadday soo gasho mhm
horumar baa la gaarayo maaragtay eh, sixir bararka faraha badan wadanka ka jira oo ma- maaragtay wa- uhuru aan maaragtay aan ku dhilili jirna sax
wax uu ka bedeli waxuu ka qaban aa haye haddana maxaa muddaa maaragtay inuu maaragtay horseed uu ka yaho oo maaragtay dhaqaalihii wadankii la raba inuu soo kordho mise deemihii la raba maaragtay wadamaha inuu ka qaato dadka in loo aamin la haye
marka walaal een, taas iyada maxay ku tusinaysaa maaragtay madaxweynaha maaragtay sek inuu maaragtay dantiisa kale uu fiirsanayo oo danta maxay tahay
danta maxay tahay maaragtay si kale inuu iska guranayo oo maaragtay wadankii uu uu horseed laayo dhaqaalo la-aan haye
marka wadankan ruto wax badan buu ku deera maxaa yeele dhaha hore een, wuxuu ku sameeyey dadkii shaqaaleyntii buu ku sameeyey maaragtay wax la yiro canshuur dhimid oo maaragtay wadan wadanka inta canshuur laga qaadi jiro ma heshiiyo in kale buu ku daray haye
sidaas oo awgeeda uu lahaa maaragtay een, wadankan een, deynta maxa maaragtay ha ka barfududaato oo maaragtay dadkan shaqaaleynta maaragtay wadanka dowladda u shaqeeya een, maxana canshuur fara badan ha laga guro een, wadanka deynta lagu leeyahay maaragtay ha ka barfududaato haye
taas macna maaragtay maxay ku tusinaysaa een, haddii la yaro wadankan dhexdiisa maaragtay deen dhexdiisa laskaga gudi mhm
inay maaragtay waqti badan qaadanayso toban sano hadda kadib inay qaadanayaan maaragtay aan filaya marka madaxweynaha waxaa leeyahay arrimo faraba kama fiirsanin een, markuu xilka loo dhaariyey ha arrimaha fara muka muka fiirsan maxaa yeele wadanka daliil maaragtay wixii dhexdiisa maaragtay oo canshuur laga qaadaya dalilada waa lasii labalaabi aha
kahor deynta maaragtay wadanka uu ka baxo hadda ma aha haye shacabkiina maxaa la rabaa maaragtay inay horumar gaaraan oo maaragtay een, dhaqaalihii wadankii macam- cishadii kor u socotay inay hoos ugu dhacdo maaragtay yaa la rabay haye taas la ajligeeda marka maaragtay hoos ay ugu dhacayn hadduu kor usii socdo marka wixii ee, uu filinayay wax ka duwan buu la kulmay madaxweynaha madaxweynaha meesha maxaa maaragtay waxaan u arkin maaragtay inuu ku fashilme
aad baad umahadsan tahay axmed xagar dheere star f m xigaha kale qadka telefoonka sinaya eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowo waan ku salaamaya magacaaga
halo walaal magacaaga ii sheeg salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu xuseen falliir soo dhowow
yuusuf bakar walaal waan ku dhowahay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin cababarigana wuu iska fiican yahay jebigana wuu degan yahay haye
waa xagar jirin ka waran
abow aad iyo aadaa loo fiican yahay barnaamijka la socotaan filayaa
miyaho waan la socdaa haye maxaa la dhihi jiray soomaalida waxay dhahdaa col iyo dhaanba meeshii laga filaya way ka soo baxay haye
dhaan cid ka baxay dawti u aroor xaggeeda baa laga dhowi haye
meeshii aan ka fiirinayna horta wuu ka soo baxay ninkan oo maxaa ula jeedaa
waxaa nooga jeedaa ninka mogti wixii marka hore waad garanaysaa wixii faa'iido kusoo kordhinaya ama dhib ku ku keenaya ama khasaaro wixii la imaanaya waad fahmi kartaa mog aha
hadda kolley ani naf ahaantayda meesha aan ka filay aha
wuu ka soo booday haye
waayo maciishada hadda kor u socoto inuu hoos u dhigi maba ka filayninba haye
canshuurahan uu iskaga dardariyo markuu habeen seexdo subaxdii waaga beriyo waan ka filay moogi hadda ani wax ii qarsoonaa maaha haye
ninka marka hore uu ololaha doorashada ku jiro hadduu isqalqaado oo wax uu sheeg sheegana
aad iyo aad waa wax uu samayn rabin wax uu dadka u sheegaya waan gartay
de waxaad qaban karin horta waan qaban haddaad tiraa bal ka war haye
ogow dhibkeeda ay leedahay mhm
waxaad u jeedin baan maanta oo dhan kuugu sheekayna waxaan waxaan u jeedaa baan leeyahay mhm
ana maajan horta waan iska fiilaya arrintan inay iska soo baxayso maciishadan la eh, korkan ku socota habeen iyo dhalaal wax un lagu sii dara laakiin eh, xuseenow waxaa leeyahay wixii uu filinayo wax ka duwan ayuu la kulmay madaxweynaha eh, kuwa qaarna eh, dadka intada badan siyaasadda kuwa ka faallooda waxay tilmaamayeen ay leeyihiin madaxweynaha marka hore umuuba diyaarsaneen sidoo kale umuuba bisleen um- iskuun- iskumana diyaarinaynin inuu noqdoba madaxweyne
Ah, ah, tan wa- tan waa wax ma- meel uu soo dhigtay ahayd wuu qarinayo maogi oo inuu madaxweyne noqdo haye marka maxaa quburooyinka saasay u leeyihin marka
ya ya dadka quburooyinka siyaasadda kuwa ka faallooda Eh, kuwa taxliili maxaysaa u leeyihiin
ajeeba waxaa weeye horta aan kuu sheegay aha
ninba meelba wax ka fiiriyaa ma laakiin xuseen oo haddii ka waran tusaale maanta adigoo waxba aan filinaynin haddii lagugu imaado eh, xagar jareer oo lagu dhaho maanta hu- guddoomiyaad tahay halkan baa ka guddoominaysa oo horaana ku talagalin tallaabooyinka qaadayso maxay noqon karaysaa marka hore markaad fi- inaad fiiriso la rabo
ani ahaantayda waxaan ka tashan man dadka wax oo u qaban karaa maogi waxaan ka tashan oo aan marka iyada ah niyadda aan nagaga tagnin haddaan iska soo fikiro wax aan u qaban kara ma jiro haye laakiin eh, hoosta lagaa soo geliye
hoosta waxay iga soo geliyaan talay leeda horta waa in ma- taladeeda la imaado haye
waxaan in la bangayso oo meel aad dhigto oo ka tashato oo ka fiirsato yaa wax ku qaban kartaa laakiin haddaad iskaga hadasho ama aad iskaga tilaabo qaaddo maxaa ku hergeli marka maxaa ka hoos bixi marka madaxweynaha
madaxweynaha badan baa ka hoosay haye
waxa badan ee ka hoosay waxaa kamid a wixii uu ballan qaaday uu yidhi waxa waxaasaan samayn sidaasaan yeeli aa ma lahayaa waay haye
waddankanito waa waan kobcin oon kor baan u qaadi aw haye
agarjiro lama joogaan gaaris gaari le haye
sababtaasna waxaa keenta canshuurta haye
haddii meel sidaas wey laga goon laaye ah.
dad ka raaciyadda isu meel ku gaari waay marka sanadkan uu dhammaaday kan kale asagana maxaa marka eh, laga hor dhici karaa oo is odhan kartaa kan kale aniga waxaan hayta hadda waxaan u malayn batan hadda aan ku jirno inay caanataan malaynaya haye
oo tan kale hadda um, sanadkan hadda horta naga uu kasii dari doonaan u malayn maxaa ku tiri
waxaan ku iras maxaa la jiray eh, tilaabo qaad hadda uu tilaabo qaadahayo aha iyo qorshaha uu ku jiraan u arkaa inay tan kasii dari doonto oo miciinna aynoo noqonba maanta hadda saacaddan aan taagan inay miciintaan u malaynaya xuseen faliir
hadduu horta waxaan kuu sheegi kenya way way way qaraawda kenya adiga gaari qaraawan bay iska noqotoon aad baad umaadsantaha xuseen faliir shukran xagar jareer uu mahadsan yahay dhegeystaha si xagar jareer inaga soo codey dhegeystaha kale qadka telefoonka sina saaxib al eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka xigaha kalaan siina star f m soo dhow walaal magacaaga
halo yusuf halo saaxib walaal oo ku maqlaya magacaaga
yusuf waa ku salaamay waxaa liidhaa axmed mandheer aan ka soo ahaa axmed soo dhow saaxiib axmed mandheera haye
walaalkay macnaa mahadsanta horta fiiri horta he, waxaan dowladda horta waxaa waaye ruto waa sheegay madaxweynaha waxba ma qaba madaxweynaha ma qalbana waa shaqsan yahay waktiga lama siinin sanada shaqaynhaya ma garat
aad iyo aad marka wakti baa la siinin baa ula jeeda maxaa ula jeedaa waxaa la leeyahay Waqti lama een, siinin.
axmedow waxaa Horta isku waxaa waaye horta guri waxaan kuu sheegay horta guri oo maaragtay oon clean aheenas gale horta oo ninka shaqada marka halka lagu wareejiyey yacni guri oo xaqneenas gale oo ma gurigiisa ma jiidaay deena jirti oo maarka lagu lahay dowladda sanadkiisa waa sheegay magaale waxaa jira aniga haddan hagaajina sexr barra jira meeshan waxaa waye meesha iyadaa waxba uguma iman lacag ma lehen marka nolaweyne cudur daaru sheegtay hadda shaqadiisa laakiin waa tahay axmedow hadalka adigaa wadatay waxaa sheegtay inaad inuu cudurdaar u sheegtay ruto laakiin waxaa halkan laisla barbardhigay dhexdan laga saaray madaxweynihii asaga uu xilka ku wareejiyey ee uhuru kenyatta waxaan meesha hadda laiskula qabanaya asaga iyo moy kibaki moy Ki- kibaki xilka wuxuu ka qaaday clitilski daniel turotich arab moy marka hadda waxaa la leeyahay wixii mooy uu qabtay hal sana gudihiis muxuu kan u qaban waaya asagoo sidoo kale madaxweynaha ku-xigeen laba mar uu soo noqday
horta fiiri waa runta waa horta waktigaas iyada ma fixiyo waktiga hadda isku toomaayeen horta waktigaas iyo waktiga oo ayaan oo cariiri jiro dowladda multipartismi waxba jira marka waa la iscadaadin jira ma haye
hadda waxaa waaye midkaan hadda waxaa waaye runta dilsheega arrinaftagaan waxaa waaye aada iyo aadan u- aan ugu faraxsana shaqadiisa madaxweyneha waxaa maqal infotrak waxaana idin sheegaysa bamhuurla soo jira ma aha madaxweyneha waa ku kalsoonahay hooshanu ku wada halkan u shaqeeya halkaasan ciid ee dhaqaale waxaa jira aniga udhow ma tuugsan kariyo wadankayga banaan uma tuugsanayo dhaqaale waxaa wadankaygan kusoo celina waxaa waaye wakti lama siinayo ninka waa la cadaabin haya markaan umadi waxaana opposition marti ninkaan ninkaana ma pressure ku haya haye waxaa baahan jira nin wal markaan waxaa fiican wakti in la siiyo madaxweynaha waa fiican yahay madaxweynaha waxba ma qaba waan taageersanahay hawa hadda sanad meesha afar sana u dhiman fursad ha la siiyo marka waxaa leedahay ilaa afar afar sano ay ka dhammaato ee hadda lama qiimeyn karaa leedahay
lamaya maya hadde si waa mogta waaba seherbar iyo dhaqaale aan jirin iyo deen iyo waxabaa la siisaaye mo meesha waxaas hadda jiro hadda waaba dhowr waxaa jira dhowr waaba iska day waa dhigay waxaa yeela ii hari wadankayga waxaa jira ani banaanka kuma tuugsanay banaan ba uma tuugsanay ninkaas waa hadaliis aad iyo aad u qiimo badan yahay waasaan ninkaan waa nin waa nin da-yar oo fikrad leh oo waa xisaabtama ninkaan aniga sar waa taageersan
axmed saaxib aad baad u mahadsan tahay mandheera dhegeystaha sii xigaa kale qadka telefoonka star f m soo dhawow allo star f m waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cismaan aad baan kusoo dhaweyna bakar sheekh cusmaan soo dhawow waa dhawahay walaalow markaan soo koobo aha
horta waa sax dadku waa iska cabaadayaan bini aadamka aad iyo aad bini aadamna cabaad ma daayo sax
waxaa weeye ninkaan anuu hadda saan isleeyahay waddanka markuu madaxweynaha qabsaday oo waddanka loo dhaariyey halo waan ku maqlayaa sheekh cusmaan asagaaba qirayba waddanka sagxad weeye buu yidhi waa meel cidlo ah meeshaa mafaaraq wey haye hal shilin waddanka ma yaalu yidhi haye intaasoo balyan oo deynna waa lagu lahaa sax
canshuurta wuxuu dadka ugu kordhiyay oo dadka uga jarhaya waxaa weye waddanka inuu deynta ka bixiyo rabaa haye in wuxuu raba waddanka lacag soo geliyo haye asagoo intaa ku talagashin waxyaaba kaloo badan aha saan korsiga markii loogu dhaariyeyba ninka afarta koora la qabsaday yaa qabsaday waxaa qabsadee mucaaradka haye mar mudaharaad la samaynhayo mar la leeyahay kursiga ka deg haye dawlad mar waxaa leeyahay dawladdaana maba aqoonsana kursi sii deg baba leeyahay sax
horta madaxweynemo mucaaradka ayaga marna waxay leeyihin madaxweynuhu maba aqoonsan oo wa kenya marna waxay leeyihin sidaa waxaa yeela
haye maqlaysa saaxib aad iyo aad waad ogtahay mudaharaadka soo dhaca meeqaa ku eh, meeqaa dhaqaale ku baaba'aysa aha
war ninkii xarag uu soo saaro gadaal baa laga jaraya mhm
haddii la yidhaahdo madaxweyne waxaana way khaldan yihiin waxaana waa sax oo si tartiiba telefishinka laga hadla waa caqli haye wadanka dhan baa khalkhal galay sax waad ogtahay maalin dhaweed waxaa dhintay iyo waxaa mudaharad dhacay aad iyo aad
haddee sidee wax lagu wadaa shaqa lagu wadaa isheeg haye
waxaa weeye madaxweynuhu ma khaldana in laga warsugaa ila quman madaxweynaha mar alla markuu wax bilaabi lahaaba tillaabadu qaadaba waxaa weeyaan rabash iyo dhibaata la hordhigaya laakiin sheekh cusmaanow waxaa la leeyahay madaxweynaha marka hore umuu basleen umuu diyaarsaneen keliya wuxuu isku diyaarinayay inuu mucaarad noqdoba xilkan si nasiib ah oo ka- uu keliya ku helay waa u diyaarsanaa intaasoo campaign markuu galahayay aha intaasoo orod mhm dadka wuxuu kusoo jiitay waxaa weeye waa waa hadalkiisa iyo caqligiisa laakiin hadda hadalkii uu kusoo jiitay maxay hadda uu isku waafaqi laayihiin iyo isagoo hadda madaxweyne ah haddee qof waxaa weeye far kaliya fuuti ma dhaqdaa may far kaliya fool ma dhaqdaa may shantaa farooda wejiga dhaqdo haye ninku ra'yigu soo jeeda waa lagu jibinayaa mhm
haddee ninka jaanis ha la siiya waddan kana lacag ma lahayn intaasoo beliyon dayna waa waa ku jirtay waddan faaruq buu ninkan yimid guri barabara ku cayaaray aad iyo aad jaanis ha la siiya ninkan sheekh cusmaan aad baad umahadsantaha shukran aragtiyada dhegeystayaasha xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum yusbow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaalow maama xaliimo salaad boolgaray waay waa ku duceyna codsi yaraan kuu hayaay maxaan leeyahay nina maqaayadii dhan wixii ugu shaqaysanaya intii tagsi ilmahaygo waalidkood xanuunsan intay tagsi ani aan garanayn intay soo garayseena kaluula sii weyna jabaatiga ku gurinaya arbacadaan arbacadeeda sidii gaarigiisa iiga raacan laa- la'ahay walaalow tagsiilayaashan booskeyga waa garanaya in hadee ilaahay ka cabsanaya ninkaas ha ii keena guur awoor iyo laba jeer iigu celi allaha ku barakeeyo maxaa maxaa dhahday
diishaan dhanna kaluulasa u yaqaan dhanna diishka u yaqaan oo weyn dhiishka weyn oo Badba.
haa haa waan tagsi oon lambarkiisa garanaynaa ilmahayga intay raaceena ilmihiin markii ciidda la tegay maba dejinin waa iskiiga degeen oo hadda marka dhiishkii baa la rabtaa in lagu kale lagu soo celiyo ha hataa kaloo ku anj- anjeerada lagu qansana oo raashin ku jiro hataa kaasa waa iska tuure bal diiska oo hadda kun iyo shan boqol jiro walaalow booskayga hadduu garanaha ii keena imis tunkiisa waa siina.
imis imisaa la iibiyaa
kun iyo shan boqolaa liibiya kun iyo shan boqol soo ma ahan waaba kuwii hore ma bileelay kuwii hadda jo- soo- waxaa waaye way qaboojiyaan kaaskii zamaani waay ma bileelay wallahi haa dhib male haddii uu soo celin waayo Hee.
waa insha allah waa lagu iibinaa ilaa idinkiisa
Yusufow, ee, waa liimadada, Shuk- ee, shuk- saasaan u ducaynayna, ii keena.
haye shukran shukran aada iyo aad waxaa lana Asalaamaaleykum.
siyaasadda inaga dhex gashay walaal soo dhow waalaikum salaam andaba gaaris abdiqaado qorna cabdi qaadir saaxib soo dhow in badan kuma arag haye kuma maqal waa la mashquulina saacadda wayna haysaa saaxiibo an waxaan leeyahay horta ruto wax badan lagama sugayo haye sababta waxa wax looga sugaynin waxaa ku hareereysan dad badan oo uu rabo inuu qanciyo haa sax marka ruux hadduu dad badan inuu qanciyo ku hareereysan yahin waxqabadkiisa wuu yaraanaya haye hadda maxkamadda waa kay konton iyo meeqehe saddex c s a laga hor istaagay aha oo mid walba intaasoo mushaari intaasoo gaariye intaasoo security intaasoo budget ay ku baxayso haye
marka jagooyin fara badan oo hadda uu magacaabay oo mushaaro badan lagu qaadanayo waa wax hataa sharci ahaan aan fiicneyn oo asaga un dad uu ku qancinayo haye marka de nin dad qancinayo markuu waa nin xortaha wax la qabtaa aha marka horta ruto xor xorha soo noqo shanta dambe xorha iska soo dhigo aha markaasaan sugayna laakiin hadda ninka wax ka sugaya ruto waa gaadays haa salaama saaxib shukran saaxib cabdiqaadir qorane xigaa kale qadka telefoonkan siya star f m waalaikum salaam saaxib soo dhow adigana
waa dhowhay waa maxamed sheekh oo joogo tanaarifa maxamed deeq miya
sheekh sheekh maxamed sheekh maxamed sheekh saaxib haye soo dhow maxamed sheekh
horta een, hadalkiina oo ku dhex jiray hadalkaaga waxaa liileeyahay baa la dhahay ruto ma diyaarsanayn
waa sida ay leeyihiin eh, professor kitili Int- Naitu- naituli iyo sidoo kale Waxaad political u martin haysaa- waxaad u haystaa ninkii sidaa dhahay waa uu nin macaarade maxaa yeele hadduusan diyaarsanayn ninkan maba helen kursigan haye
kursiga sida uu ka helay waad ogsoon tahay waa si la yaab leh afar sano ayuu ninkan isbaangeynhay haye
aad iyo aad iyo aad buu ninkan u diyaarsanay laakiin maxamed sheekh wixii sababta saa loo yiri ayaa waxay sheegaan waxay usoo cuskanayaan in eh, dhanka shaki fara badan uu jiray awoodda ah madaxweynaha markaas uu laga yaabo inuu isticmaalo madaxweyne uhuru kenyatas haddii markaas isbahaysi iyo xisbi ay wada samaysteen eh, raila odinga iyo sidoo kale azimio ahaan iyo uhuru kenyatta marka taasi cabsigaasaa la iyo waswaskaasaa la markaa la qabay
haye shakigaas marka taasay u cuskanayaan ay leeyihiin shaki weyn buu asaga nafsadiisa uu madaxweyne ruto uu qabay uu leeyahay xilkan inuusan Mm.
helaynin
may waa dhici kartaa Mm.
oo maxaa yeelay awoodda iyo culayska saarnaa maba umalaynaynin inuu haytaa way jirtaa laakiin isbaangeyn wuu isbaangeey
haye dadka hore oo madaxweyne tobankii hore oo madaxweyne ku-xigeenka ahayna wuu sii baangeynhayay aada iyo aad
marka laakiin waxaa jira sida hadda ninka iga horreey buu sheegay ninkan dhibaatooyin badan badan baa ku hareeraysan mhm
Een, maxaa yeelay qancis badan baa jira een, nimankii mucaaradkaabaa farqaha ku dhegan wadankii baa meel cidlee taagan marka xoogaha inuu wadanka dhulka ka yara kaciyuu rabaa ma ogi runtii markii la sheegay haddii wadan fiican ugu imaan lahay waktigan wuxuu ka dhigi lahayba wax weyn buu keeni lahay marka marka waxaa lee dhaqaale xumo ula kulmay iyo si- eh, dhibaatooyin kale ula kulmay ayaa sabab u noqotay iyo mucaaradad iyo cunaqabatayn iyo dhib iyo dagaal buu la kulmay ninkan aada iyo aad waxaana malaynayaa hadda asugu hadduu ahayn oo mid kale soo geli lahay waaba lakala carin lahay waktigan askartaaba duurka qoryaha qaadan lahay aad baa mahadsantahay maxamed sheekh tanarifa saaxib shukran dhegeystaha kale qadka telefoonkan siyo star f m haye soo dhow walaal magacaaga Asalaamu calaykum.
wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa maamo soomaaliyeed oo madheere kaala soo hadlay maamo soomaaliyeed soo dhowow
waxaa waaye horta ninkan amar alle ma ogi wax isku haayo ma laha haye wax rayid kaali u qabo oo shacibkan dhammaana kaali u qaba leeyahayna ma laho waxaa ka dambeeya oo ceel xun ku ridyahay ninka asiga dibid ku ah rigaade
rikaaje ah horta ninkan ah, ah, maxay aheede ceel ku ridyahay maxaa maamo soomaaliyeed halka- intee ka aragtay adigana rigaade gashaaguwa maxaa muxuu sameynayaa wuxuu sameynaa waxa macaaradka ku soo jeedinaa ninkan ku soo jeedinaaba waa rikaaje
haye
ninkan aflagaadadiisa maxay aheede iyo xumaanta waxaa cunsinahay oo iscunsinahay macaaradkii iyo madaxweynaha iscunsinahay waa ninkan ma- dhibidka aada iyo aad
marka kan oo meesha jooga oo waxa mucaaradka iyo madaxweynaha isocunsina waa ninkan ninkan dhibidka ah waaye ninkan oo meesha ka bixin madaxweynaha marka hadda maamo soomaaliyeed waxaa leedahay dib u dhacan iyo culaysadan marka hadda madaxweynaha uu la kulmayo sanadkan gudihiisa ama sanadka u dhammaaday dhibaatada waxaa leedahay asagaa hormuud u ah madaxweyne ku-xigeenkiisa madaxweyne ku-xigeenka ka dambeeya oo ceel qodaxle ku ridiyahay aad baad umaadsantahay maamo soomaaliyeed warkii aha hadda dhaafi waxaa ka daran bo kan hadda soo soco hadda la gariyaa ka daran oo oo ray rayi kalena ma soo socdaan ku dhahay yani waa la arki doonaa aad baad umaadsan tahay waa maamo soomaaliyeed dhegeystayaal waa gabadhii ugu horreysay barnaamijka ka qayb qaata dhanka siyaasadda aragtiyada fikirka saliimkana ay kaga duwan yihiin ee sideedii ruux ee dhalinyaro waa raggi ahaa maamadan ay kaga duwanta waxay leedahay dhibaatada iyo waxaa dhibaato u- u- u keenayaba eh, ruto waxay leedahay waa rigaada gashaagwa waa aragtida fikirkeeda cidul baa aragtida fikirkeeda waan soo dhaweynaya saaxiibayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysaneysaan waana isku soo laaban doona dhegeystayaal aad u tiro badan ee qaadka telefoonada ku jira laakiin warkii ogiis ma ogeed ma ogiis lahayn dhegeystayaal mana suurtagelayso inaan dhegeystayaashan fursad kale aan sii siiyo arrimaha siyaasadda aan barnaamijka diiradda ku saarayna sidoo kale kaga hadlaynay saaxiibo fara badan ayaa barnaamijka ka qayb qaateen oo aragtiyadooda kala duwan markaasi ka dhibtay saaxi dhegeysta barnaamijka saaka waxaan diiradda ku saarayna kaga hadlaynay iyadoo hadda daqiiqa yar daqiiqada yar oo keliya kooban ay noo soo hareen ilaa iyo sideed daqiiqa waxaan dhegeystayaasha intood badan qaadka telefoonada siin doona balse aragtidooda fikradooda kala duwan aan u wada dhegeysanay ku aadan qodobka saaka ee aan kaga hadlaynay dhegeystayaal maxay tahay waxyaalaha markaasi u socon waayey sidoo kale caqabad ku noqotay xukuumadda ruto dhegeysta wixii uu filinayay miyaa wax kale isku bedelin dhegeystayaal oo xu- dabcan wax wax kale ayuu mar- miyuu la kulmay maxay daba- saba- dabcan sababta maxay noqon doontaa maxay markaasi loogu daraasay ama sidoo kale daraasaadka waxyaalaha kala duwan lasoo saaray maxay kaalin aada u hooseeyey maxuu uga qaatay sanadkan oo oo u dhamaysay tan iyo markii la doortay sidoo kale xilka loo dhaariyay dhegeysan madaxweyne William ruto maxaa caqabad ku noqotay maxaa uu ka dhaqaaqi laayay dabcan ay- ay xukuumaddiisa ku dhaqaaqi weysay maxay sidoo kale caqabad ugu noqotay dhanka maciishada nolosha dhegeystayaal wax soo saarka sidoo kale isku filnaanshuhu maciishada dhaqaalaha waxyaala fara badan dhegeystayaal ee arrimahan markaasi dadka qobrooyinka ay u cuskadeen dhegeysti iyo sidoo kale in uu markaasi kusoo kale xilka mid ku talagal aan u ahayn taasi dhegeyste waxyaala fara badan ayaa dhegeysta laisku kukeenaya laisku dhadhoobaya dhageyst- dhegeyste laakiin tan waxay markaasi daliil u noqotay mase u u tahayba dadka shacabka in markaasi aragtidooda keli ayaga ay cabiraan sidoo kalena ay ayaga keliya la weydiin karo haddaba maxaad ku miisaan maxaa ku miisaamaysaa madaxweynaha hadii xilka ayaa dhegeysa leh toba- ee san ee halka sana u dhammaaday ee william ruto bal qadka telefoonka dhegeystaha waqtigana wuu inhaya walaal soo dhowo magacaaga barqan wanaagsan
alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
walaal waa jibriil imaan oo countiga tanarifa kaasoo waxaye jibriil iimaan
haa marka yuusuf bakad waan ku salaamnay shukran
Ah, marka walaalo waa maqlaya xukuumadda ruto oo laga hadlayo saaka haye
marka ruto horta muu isku diyaariyey iyo muu isku diraanin lama dhahayo horta wuu isku diyaariyey inuu madaxweyne noqdo haye
marka nin aad u cadcad buu ahaa markuu xilka uu doonayana ehe
marka aniga hadda waxaan leeyahay waxyaala un kale unbuu la kulmay sixirbarar horta wuu la kulmay haye
marka dalka inuu dhaqaale u raadin horta uu ku rajo weynayo haye
marka aniga waxay ila tahay madaxweyne ruto inuu xilka uu si fiican inuu xilka inuu ku wado haye
marka waxyaalahan hadda daraasaadka ay sheegeen mhm
ilama jirto aniga waxaan leeyahay wax un mucaarad baa waxa ka sheegaya haye
marka aniga waxaan leeyahay ruto si fiican buu dawladda ku wadaaye mhm waana nin da'yar oo aad dictator u ah oo marka madaxiisa ku shaqaynayo haye
marka ninka madaxiisa hadduu ku shaqaynayana waa wax uu qabani ehe
marka waqti la dhararo lama gaarin mhm
marka waxaan leehi lahaa anigaan la dhararin mhm bal horta sanadka dawaa ka warsugno kan kale haddana aa midka kale aan kuno mid kaleeto motu waa waa waa waa waxa iskutitosis waaye iskutitosis waaye haye
marka midkan iskutitosis buu ku jira marka midka dambe bal aan wax ka sugnaan dhihi lahaa oo hal haloo kaadi aad leedahay ha loo kaadiyaan leeyahay ani ha loo kaadiyo weli lama gaarin aad baad umaadsantahay saaxiib shukran waan ku salaamay saaxiibo adigana waxaa malay yuusuf bakad wakti hore aad kuu kaandambayse aad yaa jibriil haa aa waa oo idaacadda stiin f m aa ka shaqayn jirtay waagii hore aad iyo aad
waqtigaasaan soo xasuusta waqtigaas aad xiriir ulahaan jirnay baa waqtigan qadkan ka baa ku shukran saaxib shukran jibriil imaan umaadsan yahay dhegeystaan idaacadda star f m codka gobolka qoybar ee weli dhegeysanaysaan bal xigaha kale qadka telefoonkan siiya star f m soo dhow walaal magacaaga qadku ka baxay kan kale asagan ah star f m soo dhowow halow walaal soo dhowow
war waa xuseen falido marka lasoo laabto xuseen haye
niyaha waxaan kusoo laabtaan kuu sheegi ii sheeg
walaalow wax horta haddaad iska sugi hayso ama aad filan hayso inaa haddana aad u dulqaadan wayso maaha haye
aniga waxaan waan sugaaya waanan filan lahay inay dhici- inay imaanna waa ii cadda maxaa kuu caddaa maxaa filinaysa xuseenow walaalo waxaan filin lahay sixir balalkan iyo dhibaatada maanta kenya hayso haye
nin haddii wax kuusoo kordhin jawigiisa horaal ku deeqi aad iyo aad ii wad sheekadan ku dhegaysan oo keli ah haye
jawigiisa horaal ani ninkan horta aan ka dibe haye
nin hadduu soo maray horta madaxweyne ku-xigeen mhm oo dawladda uu wax mar ka soo noqdo mar labaad hadduu haddana madaxweyne noqdo meesha ayada ee aqoon buu u leeyahay xilfad buu u leeyahay haye maanta in la calacalo horta maba ahaateen aha
calaacalka maanta la calaacalahayo waa mid khalad ah, waa mid- mid nasiib darre ah maxaa difiti garqaadka aqaano baa maji inuu kuusii tagay aad u malaynaysa
haye fiti hadduu dadcu noqdo walaala see leeli halo waa ku maqlaya ii wad
halo xuseen oo ku maqlayaa haa fitiga dadcun buu noqday haye gadaashana gadaashana lagama erin karo wax xaraanti badan haye cidna way sugaysaa inay dhaansato inay ku guurtona waa diyaar bay u tahay mhm
adi hor cun difcun difcun daba cun ma maqashay ku celi mar kale ha maqle
hor cun difcun daba cun hor cun daba cun
difcun
iyo
weligaa ma maqashay maya
laa midda maanta taalla waay haye
inta haddaad xariirisanaya raflii aad ku xariirisa gadaasha ka cun waa laba ratiya dhawow haye
ritiyi ka horreeyu gadaasha ka qanin haye
haddaa asaga hor marisana mhm qofkii ritiya asaga gartiisa hayuu cuni haye
haddaad dhinac ka gelisana dufti buu cuna eeriyadii magaalada ka tabe haye
ayuu cuni haye
waa hor cun dib cun dif cunta la sheeg waa taa haa
hadda tan si ma iska noqoto haye dib cun dif cuntii baa taalla
haye
haddee hadda asagaan huranayn asagan baa madaxweyne haye nin ku qancay iyo nin aan ku qancinba aha hogaanka kenya maanta ninka ay waasas sax
laakiin waxaa fiicnaan lahayd inuu wararka bini-aadanka uu horta dhigta u dhigi oo nin wax jilayo oo maaragtay qalbile xilfad le inuu noqdaa fiican oo dadweynahan qaylin ee cawan ee oonayo inuu wax ka qaato haye
oo si reer bararkan walaalo uuna hoos u dhigo horta meesha way ku jirtaa ilaa waa nin madaxweyne ah oo loo cawday cabashada bini-aadanka intuu fiiriyo waxan inuu wax hoos oga dhimo way fiican haye waa la waayay soo maa mhm
hadi fiican baa lagu joogi ilaa wakti kale inta laga gaaro oo ilaahay dhinac uma dhaafin laakiin ani meesha aan ka filaya wuu iga soo baxay aad baad umahadsan tahay shukran waan ku salaamay walaal haye mahadsanid xuseen faleero ayaa dhegeysaa dhegeystaha qadka telefoonka saaxib yael u dambeeya oo ku mahadsan yihiin la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waanan iga mahad celinaya shukran shakuuran dhammaantiin meel walba aad joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan dhegeysta saaka diiradda ku saareen waxqabadka madaxweynaha sanadkan u dhammaaday dhegeystayaal iyadoo eh, waxyaalo fara badan ee kasoo baxayaan iyo murar kale inta badan diiradda lagu saarayo iyadoo sidoo kale isku barbardhigayo bal madaxweynihii kaga sii horreeyay kan ma aha dhegeystayaal william waa uhuru kenyatta ma aha balse moi kibaki saaxiibyaal saaxiibyaal aad u tiro badan barnaamijka ka qayb qaateen uu ka mid yahay gaarane eh, aabaha nabadda gaaraysa axmed xagar dheere xuseen faliir xagar jire laba mar ka qaatay oo hadda u dambeeyey barnaamijka axmed oo isagana dhankaas mandheera sheekh cusmaan dhadhaab dhegeystayaal iyo sidoo kale mama xalima oo iyada markaasi raadsanaysa oo sidoo kale doonaysay in eh, loo raadiyo kulal- waa kululeyso ama hotpot waxaa loo yaqaano oo ka dhumay waxaa leeyahay ninkii eh, ka qaaday hotpotkaasi iyo hooyadaasi waa inuu usoo celiya war usoo celi maamada ay leedahay jabatigii iyo canjeerada ay ku gurinay u leeyahay iminka waxaa leeyahay markaa ninkan inuu soo celin doonaan filayaa kululeysada maamadaasi Mhm, haddii loo soo celin waa dhimalo waa ka heshiin maama xaliimo waa loo iibinaya ilaa idinkiisa iyo weliba cabdiqaadir qorane gaarisa ee maxamed ee sheekh tanariva iyo sidoo kale mama waa mama soomaaliyeed ee ta- dhankaasi mandheera way ku maasada hooyada keliya ka qayb qaata dhanka siyaasadda hablaha maanta iyo sidoo kale jibriil imaan tanariva saaxib ah sidaasi nabadgelyo mahadsanidin dhammaantiin meelabaa joogtaan waan iiga mahad celinaya sida wanaagsan aad uga qayb qaateen aragtidiin fikirkiina saliimka aad uga dhiibateen barnaamijka shukran dhammaantiin waxaanu lan ah maalinta berito arrimaha qoyska inta ka hore nabadgelyo